ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal subax wanaagsan aruurya suuban kuna soo dhowaada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari xubinta wargeysada wargeysada kale ah dee waa daily nation iyo wargeyska the standard subax waliba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan qeybaha damba dhegeystayaashan fursad usina saaka sidai kuwaa berisan kusoo kakicay maqalka idaacadda dhammaan subax wanaagsan ayaan leeyahay mawliba naga dhegeysanaysaan waxaan filayaa si qurux badan inaan markaasi mar kale dib aanu u kulannay kuna soo kakacdeen kuna wax karsanaysaan iskanaga qabtaan dariska dhammaan dhegeystayaal inta xanuunsan ilaahi subxana wa tacaala uga baryana in caafimaad taama deg deg ah ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo inta markaasi ku rubaysan muraad leh ilaahina waxaan subxaana wa tacaala uga baryaynaa in muraadkooda kheyr leh barakaysan ilaahay siiyo biidnillahi tacaala inta xumaan iyo iqdi isu qabtana waxaan ka codsaynaynaa inay iscafiyaan wakhtigan doorashada soo socotana yaa la kala fogaanin oo dan iniga dantiina keliya isku jirta nin siyaasi ah yuuni kala geynin fadlan waa dardaaran oo hargeyska aan soo qabta saakada daily nesh waa standard saaka halka wuxuu qorayaa boggiisa iyadoo maanta dabcan la sii daanan doono dhammaan imtixaanada iskuullada hoose dhexe primariga loo yaqaano dhegeystaal sida uu sheegay wasiirka waxbarashada rofesor mogoha waxaa sidoo kale maqli doontaan dhegeysta wargeyska saaka boggiisa sideedaad halkan waxaa oo la qorayaa sida wargeyska saaka cidda markaasi madaxweyne uhuru kenyaata kala wareegi doonto mas-uuliyadda mise xilka waxaana markaasi ula kulmayaa dabcan dhaqaale aad markaasi xamaasadiisa ee aada cirka usii shariidho ama sidoo kale lacag aada u tiro badan oo deyna iyadoo bisha toddobaad ee abriil waa dabcan waa bajetka markaasi la gudbin doono baarlamaanka iyadoo markaasi sanad maaliyadeedka la arki doono madaxweyne ku-xigeenka william ruuto iyo raila odinga maxaa la yaala raila odinga halkan waa uu ka hadlay isagana waad maqli doontaan dhegeystayaal wargeyska isagana boggiisa toddobaad isla siyaasadda ayuu ka hadlayaa madaxweyne uhuru kenyatta afka ayuu u furtay isagana wuxuu leeyahay ciddii doonaysa in ay markaasi xilka iga qaado sidoo kalena dabcan impeachment igu sameyso mise xilka igala wareegto anigoo nool iyo arrimaha dhanka siyaasadda ayuu saaka wargeyska ku hadlayaa cidduu farta ku fiiqa waa cidde wargeyska ayaa saaka ku maqli doontaan dhegeysalay cidda uu eedeynayo iyo sidoo kale cidda ayadan markaasi jawaab deg deg markaasi shalay bixisay wargeyska ayaa ku baqli doontaan boggiisa toddobaad dhegeystayaal imanka wargeyska toosan u galno qodobadiisa kala duwan waxyaalaha markaas uu qorayo sida wargeyska boggiisa saaka ciwaan qeybta bidixda qeybta hore ee madaxa hore wargeyska uu halkaasi dhigay imtixaanada maanta fasalka sideedaad ee la sii daayin doono iyadoo wargeyska uu arin markaasi aada faahfaahin kala duwan oga bixiyey waqtigii marxaladaha kala duwan imtixaanka markaasi soo maray wasiirka waxbarashada rofesor mogoha waxbarashada ayuu halka markaasi ka hadlay taasoo jahwareer iyo madax xanuun fara badan keentay examination result hal dhibic laba milyan oo arday ah ayaa imtixaanka markaasi fasalka sideedaad ee k c p e sanada labada kun koob iyo labaatanka sanadkan u fariistay dhegeystayaal sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxa uu halkan qoraya last week sida usbuucayna soo dhaafnay uu sheegay wasiirka waxbarashada mogoha oo sheegay in script marking ay soo dhammaystirantay oo sidoo kale doon doono maanta in la sidaamisa beri sida wargeyska saaka uu qorayo in terms of k c b sida markaas wargeyska uu qorayo waqtiga k c b waxaan rajeynayaa ama sidoo kale u milaynayaa in aan dabcan sidoo kale fiirin doono in aan dabcan sida uu wargeyska u qorayo uu la kulmi doono ama kala kulunsiin doono madaxweynaha dalka maanta mise beri kadibna uu sheegay in waqtigaas la shaacin doono oo markaas laga qeybgelin doono habka loo saxay habka markaasi loo kala horeeyo iyo weliba in laga wargeliyo madaxweynaha dalka uhuru kenyaata balas evening shalay oo markaasi u sheegay oo dabcan dhammaan bointyada iyo weliba meelaha markaasi imtixaanada loo kala horeeyo in dhammaan la kala xaqiijiyay oona qorshaha markaas iminka uu soo dhammaystirmay waa making exam waqti imtixaanada oo sixitaankooda uu sheegay guddiga markaas inay fudeeyeen ena kenya national examination council sida markaasi wargeyska uu ku sheegay saaka ama ku faahfaahinayo mogoha ayaa warbixinta markaasi sheegay in lasii daan doono kadib markii wargeyska oo raalli hadla markii madaxweynaha laga qeybgelay mise loo gelay gacanta waxaana uu sheegay in markaas arrimo fara badan uu fududeyn doono imtixaanada markaas isku diyaarin doonaan caruurta iyo sidoo kale imtixaanada soo socda ee sanadkan sameyn doona grade six kuwa loo yaqaano sida wargeeska saaka uu qorayo waxa uu sheegay madaxweynaha waa raalli ahad waa wasiirka waxbarashada dalka brofesor mugoha in marka imtixaanka qofka ugu horeeyo sida uu markaas ku ogaan karo sidoo kale kala socon karaan fariimaha iyo weliba xeelaha markaas loo kala dabcan ay ay kula ogaan doonaan markay lagu dhawaaqo imtixaanada ama natiijooyinka lagu dhawaaqo ama la sii daayo sida wargeyska uu qoray saaka waxaa sidoo kale uu sheegay mogoha waa wasiirka waxbarashade in sidoo kale imtixaanada raalli ahaada fasalada sideedaad markay helaan ay haddana isku diyaarin doonaan nolosha markaasi secondariga dhegeystayaal iyadoo sidoo kale uu sheegay inay si habsamile u socoto iskuullada imtixaanada fasalka ee afraad ee form four dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa saddex iyo tobanaad saaka uu qoraya faahfaahin macluumaad halkaas dhamaystiran waa ka heli karaysaa dhegeystayaal waa k c c dheline ayadana waxaa markaas ay soconaysaa ilaa abriil kowdeeda dhegeystayaal sidaa markaasi loo qorshay hanaanka u degsan boqol soddon iyo afar oo kun oo namber ah oo student ayaa markaasi imikan dabcan doonayaan inay ku biraan fasalka waa dabcan jaamacadaha wadanka kuwa markaasi tooska paswin degree ay markaasi ku qadanaan kuna qaadan doonaan ilaa toddobaatan iyo privatka markaasi iskuulada waa jaamacadaha privateka iyo sidoo kale iskuuladaha dowladda ay leedahay ama jaamacadaha dowladda jaamacadaha privatka sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladda ay ku biiri doonaan sida wargeyska saaka isagana qeybtiisa bogi afar iyo tobnaad uu ku qorayo wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa boggiisa sideedaad madaxweyne uhuru kenyatta halkan waxaa markaasi lasoo saaray afar markaasi dowladda markaas ugu culculus waa wasiirka maaliyadda ukur yatani madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto arrimaha asaasi ayaa halkan markaasi taagan iyadoo markaasi deymo fara badan iyo weliba looming fights waxaa loo yaqaana dhegeystayaal ama dagaalanka ama hardanka dhanka siyaasadda weliba qeybaha budgetka ama maaliyadda ayaa hadda markaasi miiska saaran gorgortonka madaxweyne uhuru kenyatta oo markaas isaga doonayo in legacy ama sidoo kale magac ama sumcad wadanka kaga tago ayaa haddana wuxuu markaas wadanka la daala dhacaya lacaga aada u tiro badan oo deymaha laakiin halkan waxaa xawadka sidoo kale qaraacday sheegana in qorshayaasha arrimaha markaas dhammaystirka u baahan in uu markaasi dhammaystiri doono raila omolo odinga waa siduu asagana markaas qudhiisu sheegayo wargeyska waxaa markan uu qorayaa wasiirka maaliyadda ukur yatani ayaa markaasi dabcan qoondeyn doona mise qaab structure dejin doonaa hanaanka bisha abriil waa bisha soo socotay toddobadeeda in markaasi nuxurka sheekada iyo nacagaha markaasi lasoo saari doono sanadkan ayaa markaasi dabcan gudihiisa la doonaya in baarlamaanka lagu kala diro laakiin waxaa iminka looga baaraandegayaa sanad maaliyadeedka sanadka labada kun labaiy labaatanka sanadka labada kun saddex iy labaatanka laguna wado inay tahay saddex dhibic saddex trilyan lacagta shilinka dalka taasoo qul markaasi la doonayo dowladda soo socota in qorshaheeda iminka lasii dejiyey oo markaasi keliya ay doonayso in hanaankeeda istraatiijideeda ay markaasi ku hogaansato sanadka ugu horey dhegeysta sida wargeyska saaka uu qorayo madaxweyne ku-xigeenka xulafadiisa waxay ayaga markaasi doonayaan in arrimaha markaas ay ka bedelaan hanaanka iyo weliba qorshaha iminkan ee ukur yatani iyo madaxweyne uhuru kenyatta ay wadaan laakiin qorshaha markaasi iyo dhamaystirka mashruucda ama mashaariicda markaasi doonayo raila odinga in asaga uu halkaasi kasii ambaqaado laakiin waa in marka guulaha ay kala dhacaan ama cid markaasi kusoo baxda dhegeystayaal inkastoo laakiin madaxweyne uhuru madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga keli maanta miiskay wada saaran yihiin ay doonayaan cidda ku kala bixi doonto mise cidda kenyaanka ay soo kala qaadan doonto kala xulan doonto oo hogaanka wadanka u qaban doonto sanadka labada kun labaiy labaatanka bisha sideedad ee sanadkan dhegeystayaal wargeeska bogiisa toddoba saaka dhegeysan wuxuu halkan qorayaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kulan markaasi madaxtooyada ka qobsamay kulamo siyaasadeed oo markaasi bartamaha dalka duqooydood waxgaradka halkaas iskugu imaaday weliba siyaasiyiin ayaa halka waxau markaasi afka uu ku furtay ama sheegay inuu madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu qorsheynaya arrimo markaasi afgembi ah uu doonayo in markaas xilku asaga kala wareega asagoo markaasi nool waa sida uu sheegay madaxweyne uhuru kenyatta kulankaas oo aminkan xamaasad fara badan markaasi wadanka ka kicisay taasi sheegtay in uu markaas asaga gacanta uu u hatistay ama sidoo kale u raadsaday madaxa xisbiga odm raila odinga waxaana uu sheegay in waxyaalo fara badan oo qalad ah uu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka taasi keentana in markaas ay ku kala fogaadaan aragtida iyo weliba qorshaha asaga wato asaga madaxweyne ahaan in markaasi ku kala duwan yihiin madaxweyne uhuru kenyatta oo markaasi u sharaxaya sababta uu uga tegay tobanka sane ee markaasi horaan ay ku wada heshiyeen toban dambana la siin doono madaxweyne ku-xigeenka ayuu markaasi sharaxaad u kooban uga bixiyey taasoo markaas in badan qayli ka taagneed qoomiyadda kukuuyada iyo weliba kuwa bartamaha dalka sheegayeen in markaas madaxweynaha uu kala cadeeyay sababta madaxweyne ku-xigeenka uga tegay iyadoo markaasi taasi ay ahayn hanaanka iyo heshiiskii markaasi ay dadka ku wada gaareen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uu sheegay in ay xitaa doorashadii markaasi wadanka ka dhacaysa labada kun toddobiyo tobankii waqhtiyadii markaasi xulashooyinka baatiyadii in markaasi gacan bidixin xoogan uu ku qabtay qaar ka mid a siyaasi dabcan waa xildhibaano waa dabcan xildhibaano markaasi doonaya uguna firfircoonaa sheegay inuu markaasi ku istaagay kuwa asaga markaasi u nugul ama sidoo kale uu fahmi karo uu meesha ka sobixsay jubilee waa siduu hadal u dhigay madaxweynaha dalke laakiin isla shalay madaxweynaha ku-xigeenka dalka ayaa u jawaabay kuna sheegay waxaasoo dhan aniga ma ahan waa ciddii markaas isdaarisay labada kun sideed iyo tobankii garoonka oo sidoo kalena sheegay inuu afgembi doonayo inuu dowladda ku sameeyey baalmaray sharciga dastuuriga dalka waxaa dabcan uu madaxweyne ku-xigeenka ula jeeday madaxa xisbiga o d m raila odinga cidda markaasi sheegay dowladdan haddana faraha la gashay waxa uu sheegay in ay taasi aysan ahayn wuxuu leeyahay madaxweyne anaga been hanaga been abuuranin oo wakhtigan dabcan kala guurka hanaga been sheeganin oo arrinta ay iminka laysku haysta taasi way ka duwan tahay wuxuu sheegahay mowqifkaada haddaad kala cadaysanaynin anaga been hanaga sheegin nooda raila odinga adiga ayaa ka dambeeya qorshahan isbeddelkan adigana waxaan dabcan arrimo wax haddii la qabsanayo mise dowladda la afgembinayo wuxuu leeyahay waxaa markaasi ninka xilaa iyo xitaa kun sagaal boqol sideetan iyo labadii dowladda doonaya inuu afgembiyo waa raila odinga uu leeyahay inkastoo raila odinga wuxuu dhan uu ku jeediya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto haddana arrinta weli way sii cakiran tahay oo cirka isku sii shardhay iyadoo markaasi warbaahinada aada ay ka hadlayaan arrimaha iyo weliba kala fogaanshuhu madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxa xisbiga madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa heer mowqifkaas siyaasadda ay ka kala gaareen dhegeystayaal waa arrimo saaka wargeyska ee kala duwan ay qorayaan wargeyska daily nation iyo the standard iminkan dhegeystayaal musacab ayaan ku wareejinaa wargeyska kale the daily nation waxyaalaha kala duwan markaas uu qoray iyo sidoo kale qaybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siinayna saaka sida kusoo kaakiceen ku abirisan maqalka idaacadda dhammaantii iswax wanaagsan wargeyskida waxay aalabaynala socodsiiyeen yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil isniin ilaa iyo jimco dhegeystayaal qaybaha dambe fursadda dhegeystayaasha laakiin marka hore muscab iyo iswax wanaagsan subax lamid ah yuusuf dhammaan dhegeystayaashayguna subax wanaagsan ayaan leeyahay dhammaantooda wargeyska daily nation ayaan soo qabanaya dabcan warbixino kala duwan ayuu halkani ku qoraya wargeyska balse iska qiyaas wargeyska warbixinta ware maanta uu qorayo dabcan waa arinta yuusuf uu sheegay ee ku saabsan xilka qaadista lagu sameyn rabo madaxweyne uhuru kenyatta uu sheegay inuu ku-xigeenkiisa qorsheynayay balse ruto eedeymahaasi waa uu iska fogeynaya minka wuxuu leeyahay brobagandada iyo beenta iyo bootada haliska dhaafo waa jawaabtii uu siinayay madaxweyne uhuru kenyatta ayuu sidaasi ku leeyahay arrintaas waxba kama jiraan ayuu leeyahay anigu miyihii qof xanuunsan qof maskaxda laga hahay miyihii qof tamaamayan ahay dowladdii aan soo dhisay ma noqon karto mid aan aniga gacantayda ku dumiyo ayuu leeyahay oo qof gacantiisa isku birayo ma noqon karayo dabcan waana arrintaasi buuqa iyo weliba dooda imika ka taagan guud ahaan dalka ku saabsan hadalkaasi madaxweyne uhuru kenyatta oo u sheegay in sababta uu ku-xigeenkiisa oga guuray ay tahay arrimahaasi iyo in afgembi iyo wax la mid a uu qorsheynayo dhegeystayaal ku-xigeenkiisana iminka uu jawaabaya arrintaasi bogga ugu horey wargeyskana warbixinta ugu weyne maanta uu daabacayo arrintaasi ay ku saabsan tahay madoona inaan kusii dheeraado dabcan yuusuf ayaa ka hadlay qodobkaasi bogga labaad ee wargeyska waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka hadlayaa waa arrimaha abaaraha ee ka taagan dalka si gaara waqooyiga dalka si gaara ismaamulka gaarisa ayuu ka hadlayaa maanta halka loo yaqaano waxa uu ka hadlayaa ohio waa deegaan loo yaqaano ohio oo ka tirsan ismaamulka balambala anrada ismaamulwaa ismaamulka hoose ee balambala ee ismaamulka gaarisa dhegeystayaal waxaana halkaasi uu ka warbixinayaa wargeeska haweeney lagu magacaabo xaawo maxamed oo uu la kulmay oo deegaankaasi uu kula kulmay dabcan oo iyadu ah hore dhaqato balse waxauu leeyahay halkaasi markaa la gaaro afarta barqanimo ama afar saac oo barqanimo ama tobanka barqanimo saa u taqaanaan dabcan qoraxdu ayaa noqonaysa mid aad iyo aad iyo cadceedu u kulul wax walbo ayaa waxa ay noqonayaan wax isku bedela ilbiriqsi sidoo kale dabeesha ayaa noqonaysa mid aan kala joogsanin maadaama dhulka uu noqonaya mid banaan ah ousan coos uu jirin iyo wax reebo iyo geedo toona arrimahan ayuuna ka hadlayaa haweeneydan xaawo oo iyadu xoolihii ay iska laheyd ka dhammaadeen oo iyaduna sidoo kale ah hooyo dhashay kow iyo toban caruura ayuu warbixintu ka warbixinaysaa si guud waa xaaladda abaarta ee ka taagan kana taagneyd ismaamulada gobolka waqooyi ee dalka dabcan iyo sidoo kale kuwa soomaal xebeedka ayaa qeybka ahaa qodobadan ama warbixinadan oo ah kuwo maalin walba lasoo gudbiyo balse weli halkeedii ay iska taagan yihiin arrimaha oo iyaduna sidoo kale warbixinta uu leeyahay arrimaha dowladda ka gaabiyeen ayuu ka hadlaya dhegeystayaal bogga shanaad ee wargeyska haddii aan soo qabto waxa uu ku saabsan warbixin ku saabsan ama uu leeyahay xisbiga u d a ee uu hogaamiyo william ruto ayaa noqonaya midka ka faa-iiday siyaasiyiinta iyagu iskaga baxaya xisbiyadoodii waxaana uu leeyahay waana xisbiyada jubilee iyo a n c kuwa iyagu guuldarada ugu weyn kasoo gaaraya iyadoo ay ku ekeed lix iyo labaatankii bishan maalintii ugu dambeysay ee siyaasiyiintu ay ku kala biirayeen xisbiyada ay ugu tartami doonaan waxaa leeyahay iminka ugu yaraan boqol shan iyo labaatan ka mid ah siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha laga soo kala doortay guud ahaan dalka xilalka kala duwanna loo soo doortay labadi kun toban iyo toddobadii ayaa iyagu si toosa ugu biiray xisbiga u d a ee uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka kuwaasi oo badankoodu isaga soo baxay xisbiga taladahaya ee jubilee sidoo kale waxaa leeyahay xisbiga odium ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka ayaa isagana noqonaya mid helay dhowr siyaasiyiin ama hogaamiyaalah oo isaga soo baxay garabka a n c iyo musalia mudavadi iyo weliba garabka jubilee dhegeystayaal waa some of the wuxuu leeyahay ama qaar ka mid ah siyaasiyiinta jubilee kasoo baxay ama barasabyada waxaa ka mid ah gofanaha anwaiguru ee kenyaga midka nyeri ee lagu magacaabo mutahi kahiga sidoo kale mudhomi jokio tarakanidii barasabka ah samuel tunai barasabka narog iyo weliba patrick kahemba oo transoia laga soo doortay ee ka mid a sidoo kale waxaa leeyahay xisbiga jubilee ayaa iyaguna waxaa kusoo biiray granton sambaja samboja anrahde oo kasoo baxay xisbiga wiper ee kalonzo musyoka halka sidoo kale xisbiga odm rel odinga isna uu helay barasabka kajado waa joseph ole lenku sidoo kale siyaasiyiin kale oo aada u tira badan xildhibaano ka mid ah ayaa halkaasi uu wargeysku ku qoraya balse si guud isku soo duduub ninka ka faa-iiday arrimahan waxaa loo yaqaana defectorska ama dadka iyagu xisbiyadoodu isaga cararaya isaga baxaya waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayuu leeyahay dhegeystayaal arrimaha ku saabsan dhankaas iyo waxaanu eegeynaa caafimaadka waxaa la leeyahay gabar toban iyo lix sano jir ah oo iyadu loo diiday sanadkii labadii kun iyo labaatankii in ay ilmaha iska soo xaaqdo ayaa aaday maxkamadda iminkana maxkamadda waxay la safatay dhanka haweenka iyo weliba gabdhaha ayaa la leeyahay iyadoo leedahay waa in iminka baarlamaanka si amar maxkamadeed uu soo baxaya sheegaya in baarlamaanka uu si deg dega ku mariyo sharci ku saabsan arrimahan kuwaasi oo ah in wax laga bedelo sharciga ku saabsan ilmaha la iska soo xaaqaya dhegeystayaal wuxuuna leeyahay waa in arrimahan aan lagu adkeynin haweenka sidoo kalena marka ay doonayaan in ay falkani sameeyaan ay u kacaan goobaha caafimaadka dhakhtarka haddii uu kula taliyo inay sidaasi samaynaysana ay sameeyaan haddii kale xitaa aan laga hor istaagin dabcan waa sidaa wargeyska uu subaxni qorayo garsooraha ayaana sidaasi sheegaya dhegeystayaal waxaa lagu magacaabaa garsoorahan justice ruben nyakunde isagoo arrintaasi iminka la leeyahay warbixinta waa mid aad iyo aad ay ugu farxeen dumarka iyo weliba gabdhaha oo iyagu markii hore sharciyadan ka cabsanayay bogga labi tobanaad ee wargeyska ayaan u kacayaa ama soo qabanaya warbixinta halkaasi ku qoran waxa uu iminka leeyahay waa dadkii siyaasiyiintii iyagu ka qeyb qaatay waxaa loo yaqaana second liberation amaba waa waa arinta ku saabsan xorriyaddii labaad ee dalka amaba liberationka waxaa loo yaqaano ayaa iminka waxay qeyb ka yihiin wargeysku leeyahay kuwa la safan azimiyo amaba raila odinga dhegeystayaal siyaasiyiin aada u tiro badan oo uu leeyahay waa kuwa halgamaa ah oo iyagu usoo halgamay dalka waxaa markaasi qeybka ama wargeyska uu leeyahay arintii ugu horeysay amaba waxa liberationka loo yaqaano amaba siyaasiyiintii usoo dagaalay ama usoo halgameen waxa ay markaasi kenya u fasaxday inay noqoto dal madax bannaan halka midkii labaadna ay markaasi kenyaanka u fasaxday in xisbiyo siyaasadeed oo kala duwan ama waxa loo yaqaano multi party state ay u noqdo dalka halka kan imikana raila odinga uu leeyahay waxaa la joogaa xilligii saddexaad ee markaasi dalka la xoreyn lahaa arrimahaasi uu ku sheegay in dhaqaalaha iyo waxyaabaha lamidka ah iyo musuq maasuqa laga xoreyn lahaa waxaa qeybka ah ma uu leeyahay siyaasiyiintii usoo joogay labadaasiba oo ay ka mid yihiin james orengo sidoo kale gofanaha meru criti murungi sidoo kale haweeneyda lagu magacaabo martha karua enak hogaamisa barasabka makweyne gofana kivudha kibwana sidoo kale kan kisumu anyang nyongo ayaa kamid a mukhisa kituyi siyaasiyiin kaleo aada u tira badanay halkaasi ka mid a waxaana laleeyahay iminka dadkaasi jalab culusta dhammaantood waxay taageerayaan raila odinga xisbiga lagu magacaabo kanu ee u hogaamiyo gideon moyna waxa iminka uu leeyahay xisbigaasi iminka uu kasoo horjeedaa amaba micnaheedu maahan ayuu leeyahay in azimiyo lowmoja ama raila odinga ay qasab tahay inuu kasoo xushay ku-xigeenkiisa gobolka bartamaha dalka waxaana uu leeyahay waa inay iska dhaafaan siyaasiyiinta kasoo jeeda ama si guud shacabka kasoo jeeda halkaasi gobolka bartamaha dalka inay ku andacodaan in kursigaasi iyaga loo xiray waa madaxweyne ku-xigeenke ama kursiga jegada madaxweyne ku-xigeennimo ee uu qaadanayo raila odinga waxaana iminka xisbigaasi uu sheegayaa arrintaasi ma noqon doonto mid saxa ayuu leeyahay oo cid allaala ciddii la doona ayaa la siin doona warbixinta ugu dambe ayaan soo qabanayaa ku saabsan warbixinta dhanka iyo waxbarashada wargeyska daily nation boga ugu dambe ee wargeyska ayuu ku qorayaa waxaa leeyahay imtixaanka shahaadiga dugsiga hoose dhexe ee k c p da ayaa waxaa lagu wadaa in usbuucan la shaaciyo wasiirka wasaaradda waxbarashada profesor george magoha waxaa warbixintu ay leedahay waxaa iminka uu isku diyaarinayaa inuu shaaciyo natiijada k c p e si gaara waxaa lagu wadaa ayaa leeyahay in qeybaha hore isbuucan amaba isniinta maanta ama talaado iyo wix la midkaa in la shaacin doono ayaa wargeysku leeyahay waxaan ogsoonahay in in ka badan hal milyan oo arday ah u fariisteen imtixaanka dugsiga hoose dhexe ee k c p e da dhegeystayaal waxaana la leeyahay kuwaasi oo in ka badan soddon iyo saddex kun oo xarumood ku kala sameeyey ayna ku biiri doonaan in ka badan toban kun iyo saddex boqol oo dugsiyada dowladaha ama public schools waxaa loo yaqaano oo sare iyo sidoo kale in ka badan kun iyo lix boqola dugsiyada sida gaarka loo leeyahay ee loo yaqaana private schools dhegeystayaal sidoo kale waxaa iminka warbixintu qeybka amaba ay tibaaxaysa in imikaba dowladdu ay wado waxaa loo yaqaano one hundred percent transition ama in ardayda ay boqolkiiba boqol ku biiraan oo dugsiga sare waa kuwa soo sameeyey k c p da dhegeystayaal arrintaasi oo sanadihii lasoo dhaafay dowladdu iyo weliba xukuumadda ay si aad ah ugu dadaaleysay ay warbixintu tibaaxaysa dhegeystayaal iminka dhankaasi iyo dhegeystayaasha ayaan u kacayaa si ay barnaamijka qeyb uga soo noqaan daqiiqadaha ugu dambe nala wadaagaan ee goobaha ay ku sugan yihiin iyo sida subaxan looga waabariistay eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan bal dhegeystayaal kooban aan siiyo fursadda halo star f m wacalaykum asalaam waraxma subax lamid ah mish waan kusoo dhaweynayaa suftu inagu waran subaxan
maasha allah suwacan baa loo waagbaristay waxadalhayna malahan jawigaadba oo degay hagaadinta ganacsiga dhan kasta oo keewaay waxadalhayna malahan dhammaan dhegeystaasha aadankana suwaxwacan oo wanaagsan aan leeyahay subax lamid ah aada baa umahadsan tahay
حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأن مشاعلا للعلم والأخلاق فيما بيننا كم للعقول
hagaag ee dhegeystayaal dhegeystayaasha kale ee qadadka ku jiro ayaan siinayaa fursadda mar kale xigaha hallo star f m
Hello.
soo dhow saaxiib
عرب إيفو magacaaga
عرب إيفو haye ifo subaxan carab
لله الحمد هذا أمشي عن إذا عدنا لنا صلى الله وتبريها نغم قناعد الحمد لله في عنا haye
لله الحمد هذا النتيجة اللي نسوها يالك النتيجة نسوها إن شاء الله وندعونا إلى إلى نتيجة في عنا وكنا waan garta aad baa mahadsantaa carab star f m hallo
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
عليكم السلام من دارة haye mandheera iyo subaxan xaliima
ما شاء الله نهاريس عن القضاء إلهي روى نسيان لنا ميلا جوغن يبنو مقلن Mhm.
intii bogtana allah noo caafiyaan le intii dhimatana allah una naxariisto caafimaad reer qabana allah na sii soonkana nabad allah nagu gaarsiiyaan le aamiin aad baa mahadsan tahay xaliima star f m hallo
Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma Warkayga socodka waxaa caan wanaagsan ku leeyahay magaciisa Riyaaq oo Jabdeen Soomaali sidii intan.
subax la mid ah reeq soo dhow Waan dhawaa walaalkay maasha Allah Jabdeen xaafadan kaga soo nagsigeeda aad iyo aad u macaan yahay raxmad iyo roob aan fiirinaa intaan haye
oo ku salaamaya dhammaan dhegeystayaashii wariyaasha labada aad iyo aad aan u salaamaya annagu ku salaamaya walaalkay.
aad baa mahadsan tahay reeq hallo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
عبد الرحمن وجوان كاسي كارتن بولمزوري haye gaarisi subaxan
الحمد لله ما انت واسعة وانا كارتن الحمد لله تبعك ورزوري haye
كاسا حاليا انت معايا اللي هي لك الله يا رب aamiin aad baa mahadsan tahay cabdiraxmaan gaarisa star f m hallo
الو مصعب وانكو سلام waan kaa qaaday saaxiib
وعرفا جوجو مسلاني haye masalaan iyo subaxan carafaad
الحمد لله الوفي عني haye
علي عركه وهلاعي الحمد لله هيدو ادقنتهي Mhm.
الحمد لله وفي عني aad baa mahadsan tahay carafaad masalaani hallo star f m
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu صباح وناس محمود داهر دقني وعنا الحمد لله ولا.
إلهي ما أدنى.
Mhm. inaga waran ijaaraya subaxan الزهراء الحمد لله انت الاغنى الله يوم دبعت ما جرت نبض جرت haye الهي ام لينا روب نسي وحده كلالك نغي سو قاد Mhm.
مركا الحمد لله ديريتيال كو دن waxaa leeyahay subax wanaagsan subax qiyaar iyo indacdey iyo maama xaliimo mandheera iyo waxaa leeyahay subax wanaagsan roobna allah na sahleen allah waa iska fiicana aamiin aad baa mahadsan tahay Eh, maxamuud waa dhanka iyo jaara star f m hallo soo dhow saaxiib
والله وان دوي magacaagi noo sheeg iyo halkaad inaga soo wacayso والله وحالي عبد الرحمن اور محمد وحان كان سوى والوابري وجير haye cabdiraxmaan eh, oo kusoo dhaweynayaa eh, inoo waran goobtaa ku sugan tahay والله الحمد لله وبدي وان في عنا هاي الحمد لله سلا بنا كبر وحان لي هاي دتي ميدي جوجا دتي بعد مغالا جوجا إلى رب لا يكن aamiin aad baa mahadsan tahay cabdiraxmaan dhegeysta ugu dambe fursadda noo siiya ayuu ahaa hagaag subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo sulbaadana maqlaysaan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka subax walbaa siniin arbaca iyo jimco ayaad si toos ah oga dhegeysataan warbaahintaasta dhegeystayaal saakan waa subaxnimo isniin ah taarikhdu waxay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun laba iyo labaatanka dhammaantiin soo dhawaada inaad leenahay dhegeystayaal barnaamijka waxaa si wada jir ah idinkugu daadihin doona anigoo ah mustaaf ismaaciil iyo weliba saaxiibkayga yuusuf bakad dhammaantiin eh, dhegeystayaal waan idinku soo dhaweynaynaa barnaamijka hogaanka ee xaalada dalka arrimaha dalka ka taagan ayaan alaaba ku eegnaa dhegeystayaal iyo weliba dhanka iyo arrimaha siyaasadda war mawjada kala duwan ama mawjadaha kala gedisan idaacadda ayaad naga dhegeysanaysaan goob walbaa joogtaan iyo sidoo kale barteena internetka iyo si toos ah inagula socotaan dhegeystayaal subax wanaagsan halkan caasimada subax aad iyo aad u wanaagsan u qabow jawi degan oo markaasi aanu mushaaxino dhegeystayaal Eh, waxaanu ku eegi doonaa arrimaha ku saabsan eh, dhanka iyo siyaasadda dhegeystayaal afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay cirkaas kusii shareereysay ama isku shareeraya arrinta ku saabsan in xilka laga qaadi rabay madaxweyne uhuru kenyatta arrintaasi uu qorsheynayay ka dambeeyey maleegayey ku-xigeenkiisa arrintaasi uu qorsheynayey maleegayna ku-xigeenkiisa sidaa uu isagu sheegay dhegeystayaal arrimahaasi oo dhan ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa jawaabta william ruto ayaanu sidoo kale eegi doonaa waxyaabaha markaasi xulafadoodu ay ka leeyihiin dhanka garabka uhuru iyo garabka ruuto oo labada dhinac eedaha isku jeedinaya hadallada isku tuuraya mid waxa uu leeyahay adiga ayaa markaasi qoorta iga jari rabay gadaal iga toogan rabay halka kan kale uu leeyahay midkaaga kale ee gacanta aad ku sidato ayaa isaguna qayb ka ahaa arrimahaasi oo ka dambeeyay dhegeystayaal ee warbixino kala duwan ayaa arrimahaasi laga qoray faalooyin kala gadisan ayaa markaasi laga faalooday dhegeystayaal labada dhinac arrimahaasi waa ay ka hadleen arrintu waxay soo shaacbaxday maalinkii sabtida madaxweyne uhuru kenyatta ayaa aqalka madaxtooyada state house waxa uu ku casuumay odayaasha kasoo jeeda gobolka mount kenya ama gobolka bartamaha dalka waxaa loo yaqaano council of elders waxa loo yaqaano ayuu halkaasi ku casuumay dhegeystayaal laakiinse arrimaha halkaasi looga hadlayay siyaasad waa ay dhaafsanayeen ayaa leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta markii ugu horeysay balse inkasta oo saxaafadda kulankaasi ay qayb ka ahayn oo kulan markaasi albaabada u xiran uu ahaa laakiinse haddana waxyaabihii laga wada hadlay ayaa warbaahinta loo soo dusiyey sidoo kalena siyaasiyiinta halkaasi ka qayb galay ayay arrimahaasi ka hadleen waxaa kulanka ujeedadiisu ahaa in madaxweyne uhuru kenyatta uu kashifo uu banaanka keeno uu markaasi ka hadlo ama narration wax ladha ayuu sameynaya leeyahay waxay isaga iyo ruto ay ku kala tageen waxaan ogsoonahay in tan iyo sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii labadan shaksi cilaaqaadkooda uusan wanaagsanayn dhegeystayaal waa markii isaga iyo raila odinga ay heshiiyeen wixii ka dambeeyey ruto isagu gees ayuu ahaa geeska ayaana la geliyey sida markaasi iska cad laakiinse arrintu halkaasi way ka weyn tahay ayaa leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta waxuu halkaasi kula hadlay in ka badan saddex kun oo ah odayaasha kasoo jeeda gobolka bartamaha iyo sidoo kale dhowr hogaamiyaal ah oo qeyb ka ahaa kulanka dhegeystayaal laakiinse madaxweyne uhuru kenyatta waxaa leeyahay sida dabcan warbixinta ugu weyn uu qoray wargeeska the standard maalinkii shalay aheyd arrimo dhowrah ayuu ka dhawaajiyey arrimahaasi oo ay ka mid ahaayeen inuu qorsheynayey inuu isagu xilka ka qaado waxa uu leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta ruto waxa uu qorsheynayay tan iyo labadii kun toban iyo toddobadii markii dibin loo doortay sidii aniga xilka laiga qaadi lahaa laakiinse madaxweynaha arrin kore ayuu kasoo bilaaba waxa uu leeyahay xilligii doorashada labadii kun toban iyo toddobadii waxaa loo yaqaano nomination ama in siyaasiyiinta la siiyo tikitka xisbiga waxa uu leeyahay ruto ayaa arrimahaasi gacanta ku hayay kadib waa sida warbixintii qorayso dabcan ruto waxa uu sameeyey uu leeyahay kuwii anigii ugu dhawaa ayuu meesha ka saaray si uu markaasi ula imaado siyaasiyiin isaga daacad u ah waa sida ay warbixintu qorayso halkaasi ay arrintu kasoo bilaabatay ayuu markaasi ka sheegaya leeyahay kulanka madaxweyne uhuru kenyatta sidoo kale waxaa warbixintu ay sidoo kale leedahay in ruto uu la shaqeynayay ama hoos uu kala shaqeynayay raila odinga waxaa leeyahay waxa uu qayb ka ahaa dadkii sidoo kale abaabulayay waa waxa loo yaqaano demonstrationka amaba ololihii aan rahdee dibadbaxyadii ay naasa qabanayeen labadii kun toban iyo toddobadii oo looga soo horjeeda dowladda jubilee iyo sidoo kale guud ahaan howlihii doorashada sida warbixinta sidoo kale tibaaxayso wargeeska the standard uu qoray dabcan waxaa lagu leeyahay ruto waxa uu ahaa nin hoosta kala shaqeynayo raila odinga siduu kula shaqeynayay waxaa leeyahay marar badan ayuu u imaaday waxaana uu ka dhaadhicinayay in isaga xildhibaanada uu wato raila iyo sidoo kale xildhibaanada mucaaradka iyo sidoo kale xildhibaanada ruto u wato la ysku daro kadibna ajando kasta oo baarlamaanka la keenayo oo madaxweyne uhuru kenyatta iyo xukuumadda jubilee ay wadato ay meesha ka saaraan amaba laga hor yimaado arrimahaasi kadib waxaa madaxweynaha uu sheegaya leeyahay in orantii uu maqlay sidoo kale iskuday afgambi iyo waxyaabo la mid ah ayaa la sheegayaa dabcan laakiinse arrinta ugu muhiimsan ayaa ahayd inuu leeyahay raila odinga waxaan u doorbiday amaba aan gacanqaad ula sameeyey inaan maciin bidaye sababo la xiriira in xitaa aniga halis aan galay oo aan numbers waxa loo yaqaano amaba tiradii xildhibaanada arrimahaasi iyo wixii lamidka ah ay culeys ugu noqdeen raila odingane markii ruuto uu u yimaaday arrimaha kale ay kala heshiiyeen waxaa ka mid ah ayuu wargeesku leeyahay dabcan warbixinta sidai u qorayso warbixintaan dul maraynaa marka hore inta arrimahaasi aan si qoto dheer u gelin waxa ay leedahay warbixinta sidoo kale in raila odinga iyo william ruto ay doonayeen amaba si gaara markaan eegno wuxuu leeyahay ruto ayaa doonaya in raila waxaa loo yaqaano nusumkate ama dowladda ay wada qeybsadaan marka madaxweyne uhuru kenyatta xilka laga qaado dabcan amaba la imbij garay waxaa loo yaqaano amaba xilka laga xayuubiyo iyada oo loo marayo dhankaas iyo baarlamaanka ama aqalka baarlamaanka dhegeystayaal arrimahaasi oo dhan ayaa markaasi laga hadlay maalinkii dhegeystayaal waa maalinkii sabtid ahayd oo laleeyahay madaxweynaha waxuu halkaasi uu kula kulmay siyaasiyiinta iyo weliba odayaasha laakiin sidoo kale waxaa la sheegay in siyaasiyiinta madaxweyne uhuru kenyatta uu leeyahay markii nominationka la sameynayay labadii kun toban iyo toddobadii ama tikitka la bixinayay ayaa laga reebay siyaasiyiintaasi oo uu leeyahay waa kuwii ugu dhawaa waxaa ka mid ahaa barasabkii hore ee kiambu william kabogo sidoo kale waxaa ka mid ahaa ninka laga soo doortay kembi gutura muranga laga soo doortay denis soberio oo dagoroti south laga soo doortay jemli kamau oo muranga laga soo doortay kabando wa kabando oo nyeri laga soo doortay ka mid ahaa iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo aada u tira badan ee halkaasi magacyadooda ku xusan ayaa qeybka ah ayaa leeyahay dhegeystayaal waxaa sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta uu halkaasi ka sheegay ayaa leeyahay in william ruto uu doonayay in raila odinga lasoo xiro waa markii uu isdhaariyey waxaan ogsoonahay in labadii kun sideed iyo tobankii raila odinga uu isdhaariyey bishii koowaad ka hor intaa ay bishii saddexaad isgacan qaadin amaba heshiinin isaga iyo madaxweyne uhuru kenyatta warbixinta waxay taba haysaa sidoo kale in arrimaha halkaasi madaxweyne uhuru kenyatta uu ka shifay ay ka mid tahay in william ruto uu mar walba u imaanaya isaga kuna doonayay in raila odinga lasoo xiro la maxkamadeeyo xabsigana loo taxaabo sababo ah in uu isku dayay inuu sharciga dalka jebiyo sidoo kale trison waxaa loo yaqaano in ciqaabtaasi la mariyo maadaama uu isku dhaariyey xilka madaxweynaha shacabka dhegeystayaal waana arrimaha markaasi madaxweynaha uu kashifay sida warbixintu ay tabaaxayso maalinkii ahayd sabtida dhegeystayaal sidoo kale waxaa qeybka ayaa leeyahay marka william ruto uu isagu u yimaado dhankaa iyo ama u imaado dhankaa iyo markay la gaaro waxaa loo yaqaano protest ama demonstrationka ama raila odinga marka uu kala hadlo arrimaha ku gaadaaman dibadbaxyada iyo inay dibadbaxyo sameeyaan kadib haddana madaxweyne uhuru kenyatta ayuu u imaanayay ayay warbixintu leedahay oo uu isaguna ka doonayay in lala tacaalo ciqaabna la mariyo kuwa iyagu markaasi dibadbaxyada sameynaya ama protesta sameynaya dabcan warbixin aad iyo aad u dheer ayuu wargeyska the standard ka qoray maalinkii shalay aheyd waxaana markaasi moodaa in uu isagu aad iyo aad xoggaal ugu ahaa kulmadii halkaasi ka dhacay dhanka iyo aqalka madaxtooyada ee state house dhegeystayaal arrimahaasi oo buuq iyo qayli iyo waxyaabo lamida dhaliyey waanu eegi doonaa jawaabta dhankaasi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisna william ruto oo arrimahaasi ka jawaabaya eedeymahaasi codkiisa ayaanu sidoo kale maqli doonaa sidoo kale xulafada waxaanu maqli doonaa dhankaasi iyo labada garab ama garabka madaxweyne uhuru kenyatta laakiin ma ogsoon tahay in garabka madaxweyne uhuru kenyatta dadka iyagu xulafada la-ah ay kala hore sheegeen in madaxweyne uhuru madaxweyne ku-xigeenka uu isagu arrimaha dowladda amaba ajendayaasha dowladda uu hagaldaacinayey uu ku hayay dibandaabi iyo waxaa la mid ah oo ay ka socon waysay ama ka shaqayn waayeen waana sababta markaasi ay leeyihiin waxaa loo maciinbiday raila odinga in uu markaasi la shaqeeya sidoo kale kulanka waxaa halkaasi looga hadlay ee warbixintu leedahay in si toos ay u taageeraan raila amolo odinga waxaana madaxweyne uhuru kenyatta oo halkaasi ka sheegay ee leeyahay kana caddeeyey in danta shacabka kasoo jeeda gobolka mount kenya ama gobolka bartamaha dalka ay gacanta ugu jirto ee raila odinga ama uu leeyahay waa isaga ayaa ku habboon isaga ayaa idiin haboon isaga ayaa idiin wanaagsan isaga ayaa arrimihiina gacanta markaasi idinka saari doona ka shaqeyn doona oo idin wanaagsanaan doona laakiinse dhanka kale haddii aad martaan oo codadka siisaan ee waa dhanka iyo ruto wuxuu le- wuxuu halkaasi ka sheegay leeyahay buu leeyahay een, arrimahaasi idinkay caqabad idinku noqon doontaa sidoo kale waxaa halkaasi uu ka karbaashaya leeyahay madaxweyne uhuru kenyatta ama eedeymo kala duwan uu u jeediyey xildhibaanada iyagu de- taageeraya william ruto si gaara waxa uu- waxa uu u sheegaya leeyahay inay yihiin kuwa hal mar lasoo doortay oo ah ee, kuwa siyaasadda ku cusub siyaasadda aan waxba ka garanaynin arrimaha dalka ka taagan iyo xaaladahana aan sidoo kale qeyb ka ahayn ama waxba ka ogeen ayuu la sheegay iyo warbixintu tibaahaysa sidoo kale Ee, ninka lagu magacaabo david muraade oo isagu ah nin u dhow aad iyo aad ugu dhow ee, madaxweyne uhuru kenyatta kol hore waxa uu sheegay in ee, arrimahaasi amaba madaxweyne uhuru kenyatta uu ee dhanka u wanaagsan uu ka eegayo raila odinga ama qofka u wanaagsan ee uu taageeri karaba uu isagu yahay sidoo kale rutona uu yahay qof mar walba aan ka shaqaynin danaha xisbiga jubilee sidoo kale ninka lagu magacaabo rafael tuju ayaa ku bankii eh, si uu markaasi ula midoobo oo uu u jebiyo ajendaha uhuru kenyatta waa sida uu sheegay ama ajendaha madaxweyne uhuru kenyatta dhegeystayaal waa arrimaha markaasi eh, ku gaadaaman ama arrimaha la xiriira ee shirkii ka dhacay dhankaasi iyo aqalka madaxtooyada ee state house ee madaxweyne uhuru kenyatta ula yeeshay ee odayaasha kasoo jeeda gobolka bartamaha dalka dhegeystayaal sidoo kale hogaamiyaal qaar oo halkaasi iyaguna kasoo jeeda arrimahaasi oo uu sheegay in ma- waxyaabaha ee ay isku gafeen isaga iyo ruto ay qeyb ka yihiin inuu doonayey inuu xilka ka xabiiyo impeachment in lagu sameeyo in xilka laga qaado iyadoo loo marayo dhanka iyo aqalka baarlamaanka rutona arrimahaasi oo dhan uu ka shaqaynayey waa waxyaabaha la isku haysto waxyaabaha iminka dooda ka dhalisay guud ahaan dalka waxyaabaha iminka dhegeystayaal la leeyahay halkee loo raacaa laakiinse ruto isna waa ka jawaabay eedeymahaasi waan ogsoonnahay in arrimaha siyaasadda daqiiqad daqiiqad ay tahay in laiskugu jawaabo maalinkii shalaheed ismaamulka malindi ayuu ku sugnaa dabcan arrimahaasi oo dhan waa uu beeniyey isna waxau ku sheegay brobaganda waxau ku sheegay been abuur waxau ku sheegay waxyaalo markaasi sharaftiisa meel kadhac ka tahay waxaana uu yidhi aniga dowlad aan soo dhisay dowlad aniga aan gacantayda ku soo dhisay dowlad aniga aan xoogayga cududayda ku bixiyey dowlad aan dhaqaalahayga ku bixiyey dowlad aan tamartayda iyo caqligayga ee maskaxdayda ku bixiyey ma noqonayso mid aan hal maalin sidaasi ugu dumiyo maxaan usoo dhisayey maxaa igu kalifay inaan soo dhiso haddii aan uhuru kenyatta iyo jubilee aan imika kasii joodsanayo waa su-aasha markaasi uu ruuto dul dhigay yuusufow uu dul dhigay dhankaasi iyo ee, shacabka uuna leeyahay maxaa aniga ma doqon baan ahay anigu ma waxaanahay qof khamro caba oo amaba sarqaansan ma waxaanahay qof anaga amaba aa, markaasi aan dantiisa garanaynin ama qof waalan miyaan ahay ayuu leeyahay william ruto waana jawaabta uu siiyo codkiisa ayaanu maqli doonaa balse waxaan microfonka ku wareejinayaa dabcan dhanka iyo yuusuf fakad eh, si isagana uu arrimahani eh, eh, noola eego amaba uu markaasi noola faaqido
aad tahay musacab ismaaciil aada u mahadsan yahay dhegeystayaal barnaamijka sida quruxda badan uu daadaynaya dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan dabcan faahfaahin iyo macluumaad fara badan muscab ayaa inoo soo koobay dhegeystayaal haddaba dabcan arrimahan ayaa iminkan cirka isku sii shararayaan iyadoo warbaahinada ee aad markaas oga wada hadlayaan arrimaha markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu ka dhawaajiyey kadib markii saddex kun oo markaasi arga ah ka kala socotay bartamaha dalka uu ku qaabilay madaxtooyada dalka waxaana markaas uu ka aroonsaday inkastoo argadaasi ay ka socotay ayna dooneysay in ay xaqiijiyaan sababtay u kala tegeen madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo- iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kuwaasoo markaasi kusoo loolamay dagaaladii markaas wadanka ka dhacay dabcan dagaalada waxaa la jiraa waqtigii doorashada iyo halgankii culsnaa markaas ay isla soo galeen kasoo bilaatay labada kun saddex iyo tobankii waqtigii ay fom garems ay aas-aaseen xisbiga jubilee waxaana markaasi ay ku kala socdeen hanaanka wadajirka ah ee dowladda markaasi ay ku hogaaminayeen laakiin madaxweyne uhuru kenyatta wuxuu markaasi faahfaahin iyo macluumaad xoogan ama xog dhammaystiran uu siiyey argada iyo weliba qowmiyadda markaasi dabacan kasoo jeeda bartamaha dalka taas uu sheegay in waxyaalo fara badan uu ka tabanaya madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto waxaana markaasi ka mid ah dhegeystayaal doorashada markaasi gacan bidixeynta markaasi xooganeed uu ku qabtay labadi kun toddobiyo tobankii taasuu sheegay in arge markaas dabcan waa dad asaga aad ugu dhowaa oo markaasi uu gacan bidixeyn ku sameeyey sidoo kalena dad asaga taabacsan oo markaas isku dhinac ah in uu markaasi siiyey xisbiyada kala duwanaa dabcan waxaa loola jeedaa markii laminationka la bixinayay labada kun toddobiyo tobankii ee xisbul xaakimka ee jubilee wixii intaa ka dambeeyey dabcan waxaa soo baxeen ilooyin fara badan oo markaasi madaxweynaha ay ku socdeen oo markaas la sheegaya in uu xitaa waxba uusan ka ogeen xisbiga xisbigu asaga markaasi hogaaminaya ee xisbiga jubilee waxa uu sheegay in wakhtiga markaasi hadallo fara badan ay soo baxayeen wakhti wixii ka dambeeyey doorashadii waddanka markaasi ka dhacday inay sidoo kale xasilooni aysan ka jirin xisbul xaakimka ee jubilee waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uu doonayo in uu gacan bidixeen ku sameeyo sidoo kalena afgembi xoogan uu ku sameeyo taasoo qorshe fara badan iyo weliba dadaallo xoogan uu doonayo in uu ku sameeyo waxa uu sheegay in xog fara badan ee macluumaad la soo arooriyey ee dhanka markaas muqaabaraadka wadanka ay soo aroorinayeen taasoo ku sheegay inuu kaga badbaaday markii dambena uu u gacan hatiyey madaxa xisbiga o d m raila odinga sheegay inuu markaasi garab ka doonayo weliba waa kulankii sida qarsoodiga u dhacay ee harambee house kadib ay kasoo hormuuqdeen warbaahinta waa labadii kun sideed iyo tobankii waana midii markaasi aad markaasi cilaaqaadka iyo heshiisyadii markaasi ay ku wada heshiyeen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga dhegeystayaal arrintaa kadib waxaa haddana si kala fogaatay kala fogaanshihii oo horaan markaasi soo kala dhexgalay iyo weliba xogtii markaasi la sheegaya in madaxweynaha la doonaya in lagu afgembiyo dabcan qaab waliba si waliba ay noqoto taasi ayaa dhacday in haddana cilaaqaadka ay sii xumaadaan kadibna ololihii siyaasadda uu iskasii bilowday madaxweyne ku-xigeenka wadanka kadibna waxa uu as-aasay xisbiga imikan uu ku loolamaya ee u d a iyadoo taasi ay taaganeed ayaa haddana waxaa soo baxayn waxyaala badan markaas istarmaya ama sidoo kale kala fogaanshuhu qeybta markaas xisbul xaakimka uu kulaha xubnaha baarlamaanka xubnaha markaasi sanadka ayaa haddana xilfaha loo qaaday waana ururka waa dabcan asxaabtii aadka ugu dhowaa madaxweyne ku-xigeenka oona taabacsanaa in xilfaha loo qaaday sida kabjumba murkumeen oo markaasi madax aqribada sanadka ahaa iyo sidoo kale madax aqribada baarlamaanka aadan bare ducaale xildhibaano aad u tiro badan oo dhinaca garabka madaxweyne ku-xigeenka ahaa ayaa markaasi seefta ku dhacday carabka la meriyey waxaana markaasi carabka meriyey madaxweyne ku-xigeenka waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxauna u geystay kuwa asaga taabacsan kuwa asaga markaasi oo u janjeero dhankiisa oona markaasi u nugul dhegeystaal oo xogta aanu markaasi ku wada heshiiyaan ama xogta markaasi ay ka wada hadlaan aysan u gudbanin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin waxaa markaas haddana sii badatay xogagta iyo waxaa macluumaadka kala duwan ee markaasi madaxtooyada ka dhacdo kulamada markaasi goonigoonida ka dhacdo kulamada markaasi siyaasadeed ee markaasi siraha dhacaan inuu markaasi xog fara badan u ahay madaxweyne ku-xigeenka taasoo la garan waayey cidda markaasi xogta faraha badan usoo gudiso oo markaasi uu kaga hadlo waxaa markaasi haddana sii adkaatay dhegeystayaal cilaaqaadka madaxweynaha iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga taasoo markaasi caro fara badan uu ka qabay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto inkastoo madaxweyne ku-xigeenka asaga shalay mar uu kilifi dabcan uu malindi aan filaya ama kilifi midkooda malindi dabcan markuu ku sugnaa shalay wuxuu ka hadlay uu sidoo kale ku dhaliilay ciddii markaasi la garanayo in cid waliba og tahay kun sagaal boqol sideetan iyo labadii oo military kub ku sameeyey wadanka in la og yahay dabcan wuxuu la jeeday afgembigii raila dabcan uu farta ku fiiqayay uu eedeynayo inkastoo markii dambe eeda dhan ay ku socotay raila wuxuu leeyahay cidda markaasi madaxweyne uhuru doonaysa inay xilka kala wareegto si toosa si baraaro ah waa la garanaya wuxuu leeyahay waa raila odinka taasi cidna markaasi daha kama saarno oo cid waliba way arkaysaa waa cid markii dabcan arrimo fara badan arrimo isdhexgal xoogan ay soo baxeen waxaa sidoo kale uu cadeeyey arrintan wuxuu markaas muscabow u kala xaqiijinayay dadka iskugu imaadeen waxay ugu imaadeen argadaasi si u ogaadaan maxaa kala geeyey raila dabcan maxaa kala geeyey uhuru kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto maxay tahay niceebka intaas gaarsiisan maxay tahay dadka waxaysan ogeen oo markaasi madaxweyne uhuru kenyatta uu u taageerayay raila odinga dabcan si baraara mar walba u sheegaa inuu taageerayo ololo fara badan oo la doonayo sidoo kale inuu u sameeyo waxau sidoo kale ka codsaday bartamaha dalka inay taageeraan raila odinga oo wakhtigan dabcan asaga isbedelada uu doonaya inay isbedelada uu ku keeni karo raila iyo iminka hormuud uu yahay wuxuu sheegaya haddii legacy ama dabcan magac ama sidoo kale maamuus qayban dabcan wadanka aan doonaya inaan kaga tago isbedelada halka waxaa kasii wadi karaa ama qorshihii qabyada ahaa waxaa kasii wadi karaa uu sheegay inuu yahay madaxa xisbiga odm raila odinga inkastoo qaar ay leeyihiin arrimo fara badan ee siyaasadda ay ka wada hadleen waxaana markaas ayaga ayaga dan u ah arrimo markaasi siyaasadooda oo qof waliba aansan fahamsaneyn madaxweyne uhuru kenyatta waxaa leeyahay iskuma fahmi karaan madaxa xisbiga oo dabcan madaxweyne ku-xigeenka haddii uu madaxweyne ku-xigeenka uu xilka markaasi la wareego waxyaala qaar oo madaxweyne madaxweyne ku-xigeenka ay ka wada socon karin ama ka wada heshin karin ayaa jira uhuru kenyatta waxay ku tilmaameen in markaas asaga go-aanadiis iska wato sidoo kalena iska mayal adag dabcan waxay ula jeedaan madaxweyne ku-xigeenka xitaa madaxweyne ku-xigeenka waxaa leeyahay afyeennadiisa xitaa marar qaar marka kama hadlaan wax waliba asagaa doonaya inuu kaga hadlo laakiin xoogtiisa iyo maskaxdiisa wuxuu rabaan iyo waxyaalaha marka qaar uu sheegaya inay isla socdaan oo markaas ma doonaya dad kale inay u hadlaan sida markaas qaar oo dadka arrimaha siyaasadda ka faalooday sheegayaan marka waxaa leeyahay dhanka siyaasad ahaan haddii madaxweyne uhuru kenyaata uu ka fariisto uu soo galo madaxweyne ku-xigeenka dabcan iskuma fahmi karaan hadhow laakiin madaxweyne ku-xigeenka wuxuu rabaa qof markaas isfahmi karaan qof markaas ay wadeshin karaan siyaasadoodan waxyaalaha markaas qowl ahaan ay isku qaban karaan taas uu arkay inuu yahay madaxweyne xisbiga odm raila odinga waana midda markaas hadda keenaysa inuu aadka ugu ololena musaabo sidoo kale madaxweynaha wuxuu aad dabcan madaxweyne ku-xigeenka wuxuu aad u dhaleeceeyey labada kun sideed tobankii markii uu isdhaarinayay taasuu ku sheegay inuu baalmaraya sharciga dastuurka dalka waxaa dabcan ula jeeda raila odinga se marka aniga nin hadda waktiga dastuurka baalmareeya waktiga hanaankaasi doonaya in dowladda ku afgembiya sidee aniga markaas igu barbardhigi doonto oo wax markaas anigu xog ama dhammaystiransan ugu hayin oo dhibaatada markaas ee adiga dusha iga saaraysa wuxuu leeyahay dabcan aniga dusha iga saarin eedama iyo ceeb aan markaas aan lahayn dadkana markaas ku maran habaabinin dabcan arrimo markaas been ah wuxuu unoola jeedaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaana hadalkaasi yiri madaxa xisbiga oo u d a waana waana madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal arrimahaasi ayaan dhegeystayaal saaka diirada ku saaraynaa iminkan oo markaasi madaxweyne uhuru kenyatta uu shaaca ka qaadayo sidoo kalena banaanka uu soo dhigayo arrimo markaasi xasaasi ah arrimo markaasi sir ah arrimo markaas in badan uu sheegaya in uu qarinayay oo uu markaas uu la sugayo wakhtigeeda wuxuuna markaasi kaga jaahil bixinaya kalan fogaanshuhu halkaa inay marayaan taasi keentay in uu ka fogaado madaxweyne ku-xigeenka uuna garab siiyo taageeran siiyo madaxa xisbiga o d m dhegeystayaal wuxuu sheegaya afgembigaasi iyo arrimo dhowr ah oo markaas siyaasad ahaan inay isku qabteen isku fahmi waayeen halaankaasi ayaa keenay in ay kala fogaadaan dhegeystayaal arrimo dhowr ayaa maqli doontaa madaxweyne ku-xigeenka ku saabsan iyo weliba qaabka iyo waxyaalaha markaas iminkan lagu darsayo looga hadlayo iyo hanaanka halkaasi gaarsiiy dhegeystayaal qeybaha dambe dhegeystayaasha fursad u siinaya eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal fursado fara badan ayaan usiin doonaa si arrimahaasi saakan diiradda ugu saarno iyo arrimaha markaasi maxaa ka jira maxaa ka sal ah maxaa ka run ah waa sidee arrimaha markaasi iminkan la dhowadhowaayo madaxweyne ku-xigeenka isagana isdifaacayo halka madaxa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta isagana uu taageero xoogan isku siinaa dhegeys arrimahaasi ayaan barnaamijka saaka diiradda ku saaran yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ee si wada jir ah markaas u daadihinaan dhegeysayaal haiga fogaan haiga dheeraanin xog fara badan ayaa maqli doontaan saaka ee ku saabsan iyo weliba xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka ayagana aragtidooda markaasi ka dhiibteen dhegeystayaal mahasanidiin dhammaantiin imikan intaan qodobada kale markaasi aan sii gudagelin ha soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka dhegeysayaal waana shirkada isgaarsiinta eyatel warar farxad leh eyatel ayaa ku ogata adeega xawliga ee dheer ee foji ayatel haatan wuxuu sii xoojisay ama sii xoojisay adeegeeda foji oo aad ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinayaa adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka uu isticmaali karo una adeegsan karo qeybaha kala duwan ee foji dhegeystayaal hadaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka facebooka instagram-ka telegramka ma ah mid markaasi kaa go-ay mase ku dhibayo haddaad wax soo dejeysanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma bahan mid markaas culeysa dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teltagland kugu dhawa ee telsono qabsar lafta ee telefo g asna waxaa markaas lagaa doonayaa inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada ee tel haddaad doonayso ehladaada qaraabadaada tolkaada iyo dadkaada markaas inaad farxad la qeybsato oo markaas in badan aad cuul qabtay telefoonka aad raalli ahad waa lafta ee tel ee fo g dhegeysa markaad tegto dukaanka dheh ku dheh waxaad qaadataa laynka four g dhegeystayaal four g haddaan kuu sheegaya four g ha iska qaadan layn weliba waxaa ku dhahdaa qadka ama laynka ma yahay four g hase waxaa markaasi lagaa doonayaa in aad wax weliba oo dhammaystiran halkaasi aad ka heli karto dhegeystayaal oo ehladaada qaraabada dadka dadkaada tolkaada dad in badan markaasi kaa maqnaa xamuun aad u qabtay fartaad u qanini jirtay inaad markaasi si wacan oo hufan aad u heli karto internetka iyo telefoji waxaa markaasi kaa caawinaya inaad ka daawato waxyaala fara badan oo markaas culeyska qad- kama- qadkaada kama dhibeeyo oo facebookii telegramki instagramki waxuu dhan markaasi hawsha si wacan bay kugu soconaysaa duniyadana casriyooday ayaa markaasi kala soconaysaa dhegeysa maantaba ka faiisa fursadaha kala duwan ee markaasi ku keentay dhegeysta shirkadda isgaarsiinta qadka ee four g dhegeysta sida inaad ka daawato xirfadaha oo aad ka barato sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan cashirada layliga iskuullada markaas laga soo diro madaariista duga- dugsiga iyo markaas hare- habeenkii halkaas ay iskaga mashquuli karaan waxna kaga baran karaan dhegeyste waxaad fursad u heli kartaa inaad markaasi guuleysto noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega four g deegaankaad ku sugan tahay tuulada ku sugan tahay magaalada ku sugan tahay waa sidee xaaladaha ee qadka four g ee tel dhegeyste dhegeysa goormaad si wanaagsan oga faaideysanaysaa waa adeega four g waana markaad leedahay telefoonka casriga maanta oo iibso telefoonka smartphone oo hel qadka tele wanaagsan ee airtel si markaas duniyadan casriyooday aad ula jahan qaato dhegeysan maanta waan ka faaideysanay qadka telefoonka airtel ee four g waana qadka ugu wanaagsan dhegeystayaal oo wax badan markaasi kaa caawin kara dhegeystayaal aan dib ugu soo laabana barnaamijka saaka diirada ku saaran ee kaga hadlayna arrimo dhowr ah arrimo markaasi xasaasi ah wadanka markaasi kaga taagan taasoo iminkan weji kale hor leh oo markaasi siyaasadda u bedelayso dhegeystayaal waana arrinta markaasi u dhexeysa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa dalka william ruto kadib markii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu ku casumay erga markaasi ka socoto dhanka galbartamaha dalka kuwaasoo ka kooban ilaa iyo saddex boqol oo kun oo qof ah waa saddex kun oo raalahada waa saddex kun oo qof ayaa markaasi kasoo qayb galeen dhanka madaxtooyada waxaana sidoo kale iskugu jireen dad duqeey ah waxgarad ah iyo sidoo kale siyaasiyiin waxaana sidoo kale uu kaga hadlay arrimaha siyaasadda waddanka iyo xaaladda markaasi u socoto iyadoo duqeydaasi halkaas ugu tageen kaga hadlayeen kana doonayeen waxyaalaha markaasi cilaaqaadka u- ee xiriirka markaas u- ee u- ay u kala jareen ama u kala ama kala jaray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto waxaa sidoo kale madaxweynaha eh, laga dhageystay arrimo dhowr ah oo markaasi duqeyda ay doonayeen inay xog fara badan ka ogaadaan kana dhaadhe- eh, oo markaasi ay ka dhargaan maxaa keenay khilaafka xoogan ee heerka kaalsiyey in madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu taageero madaxa xisbiga oo dhiyam tobankiisa sano kadib waxaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu arrimo dhowra carabka ku dhuftay kuna adkeeyey in markaas madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uusan arrimo fara badan uusan u hogaansamin sidoo kalena uu ka gaabiyey arrimaha markaasi geedi socodka wax ka bedelka dalka iyo weliba hanama- hana- hanaanka mashaariicda wadanka iyo horumarka sidaas ayuu markaas ka warbixintiisa ku bilaabay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay arrimaha markaasi wax isdabamarinta iyo sidoo kale arrimaha markaasi doonaya in asaga markaasi uu xilka kala wareego ama in xilka markaasi uu uu- dabcan xilka qaadis uu ku sameeyo ama sidoo kale in xeendaabka ay markaasi u dhexeeya uu asaga soo gudbo madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto dabcan taasoo ula jeeday in hilfaha uu u qaado ama sidoo kale uu meesha ka saaro laakiin waxa uu markaasi ogaaday in xog fara badan uu ogaaday taasi ay ka difaacday kadibna markaasi kala fogaanshuhu halkaasi ka bilaabatay waxa uu sheegay markii dambe inuu aada iskaga ilaalin jiray hanaankiisa geed socodkiisa siyaasadeed ee asaga iyo labada qof ee u dhexeeyo ama asaga oo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa u dhexeeyo taas ayaa keentay in markaas cilaaqa xiriirka uu jaro waxaa muddooyinku dambeysay sii kala xumaanayay xiriirkooda kasoo bilaabay labada kun sideed iyo tobankii ilaa iyo labada kun sagaal iyo tobankii labada kun koob iyo labaatanka ilaa iyo sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka oo markaas si baraare ah si cad uu markaas u sheegay madaxweynaha dalka inuusan taageer ah, markaas inuusan taageeraynin madaxweyne ku-xigeenka ilaa markaas uu hanaanka uu iska bedelo oo markaas wadada saxda uu kusoo dhaco laakiin iminkan wuxuu sheegay in ushiisa uu u dhiibanayo madaxa xisbiga oo dhiyam raila odinga waxa uu sheegay inuu taageeri doono azimio la umoja sidoo kalena uu garab ku siin doono ololihiisa siyaasadda wuxuuna sidoo kale sheegay in ka- meelo fara badan ula mari doono waqtiga ololaha siyaasadda heshiisyada kala duwanna markaasi waxyaalo fara badan ay ka gaari doonaan waxaa haddaba dadka qodobada dhanka siyaasadda ka faallooday sheegayaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta in markaasi halka siyaasadiisa ay ka nugusheen waxna uu kaga soo dhacsan karo inuu markaasi u janjeero waana qaybta markaasi madaxa xisbiga oo dhiyam raila odinga laakiin arrimaha markaasi fara badan oo loo jeeday madaxweyne ku-xigeenka ayaa keenaysa in ay suurtagalnimada ka dhigayso in waxyaalo fara badan uu ku waan karo siyaasadiisa doorashada ee markaasi bartamaha dalka haddii markaasi ergada ka socotay banka banka bartamaha dalka ee koobneed saddex kun iyo weliba siyaasiyiin iskugu jireen haddaba markay dib ugu laabtaan goobo- meelahooda kala duwnaa ee bartamaha dalka maxaa isbedeli doonaa waasina go-aanada markaas ay qaadan doonaan bartamaha dalka duqeydeeda waxgaradkooda oo markaasi lagu ballamiyey ba- eh, dabcan madaxtooyada oo naga dhacay waxyaalaha markaasi ay isku haystaan madaxweynaha sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday arrimaha dhanka xisbiyada kala rareebkii waqtigii labada kun toddoba iyo tobankii taasuu sheegay dad markaasi uga furfurcoona xitaa uu ka mid ahaa waqtigii doorashada laga reebay madaxa waa ninka wasiirka caafimaadka mutahi kagwe waqtigaasi in markaasi qof kale loogu bedelo asaga oo markaasi do- nominationka qof kale uu siiyey madaxweyne ku-xigeenka waqtigaas asaga u xilsaarnaa waxa uu madaxweynaha dalka uhuru kenyatta u sheegay in uu kaga faa'iidaystay waxyaalo fara badan oo sidoo kale uu soo gashaday eh, do- dabcan xisbiga jubilee dad asaga markaas u firfircoon una janjiray dhankiisa waana midda keentay in waxyaalo fara badan ay soo baxaan xulaf dabcan kala qaybsnaana mar hore ay ka dhex bilaabatay xisbiga markaasi xiisulxaakimka ee talada haya ee jubilee madaxweynaha ku-xigeenka ayaa arrimahaasi mar uu ku sugnaa kalifi wuxuu iska difaacay wuxuuna sheegay in uu marnaba taageeri doonin sidoo kalena uusan arrimahaasi uu waxbasan ka ogeyn laakiin uu sheegay in uu madaxweynaha arrimo uu markaas aas-aasayo mise uu kiradgareynayo taas ay tahay mid been ah oo asaga markaas sumcadiisa iyo sidoo kale siyaasadiisa uu doonaya in hoos kaga dhigo horaan ayaa ogeedeen dhegeysan in bartamaha dalka uu halkuu madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu kasoo jeeday inuu sidoo kale taageero badan uu ku leeyahay madaxweyne ku-xigeenka laakiin madaxweynaha iminka wuxuu halnaan ku jira dadaalo fara badan ku jira sidii uu ku wiiqi lahaa awoodda bartamaha uu ku leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waana midda keenayso in waxyaalo fara badan uu soo shaabixiyo sidoo kalena banaanka keeno taasi oo iminkan warbaahinada qabsatay haddaba madaxweyne ku-xigeenka arrimahaas uu iska fogay waxaana sidoo kale uu arrintan dhan uu markaas u weeciyey ama u jeediyey dhanka raila odinga oo arrinta markaas iminkan garab saddexaad ka noqonayo waa labada garabe madaxweynaha iyo garabka madaxweyne ku-xigeenka halka garabka madaxa garabka saddexaadna uu noqonayo iminkan madaxa xisbiga odm raila odinga oo arrima markaasi dhex qas ama dhex was- dhex- dabcan dhex qas uu ku yahay ee dhegeystaale uu dhex kala qasayo waxaana iminkan go-aanada kala duwan oo dabcan uu madaxweynaha sheegaya ama waxyaalaha markaas uu ku dhawaaqay inuu ka dambeeyo madaxa xisbiga odm taasuu doonayo in awo- awoodiisa siyaasadeed uu ka wiiqo- uu ka wiiqo ama wuxuu leeyahay dabcan madaxweyne ku-xigeenka mar hadaladiisa uu jeedinaya wuxuu sheegay dabcan igula dagaalama arrimaha ajendaha laakiin arrimo markaasi aniga been abuur ah ha igula dagaalamin ama ha igala hor imaanin taasi dabcan kuma wada heshiin karno waa siduu u dhahay madaxweyne ku-xigeenka waxaa haddaba dabcan arrimihii ay madaxweynaha markaas u jeeda dhammaan uu haddana ku weecinaya iyadoo si toos ah markaas uusan u abaaraynin madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta haddana wuxuu erey weliba madaxweynaha uu dhaho waxa uu markaas ku lifaaqaya mise uu ku wareejinaya madaxa xisbiga odm raila odinga kaasuu ku sheegay in waxyaalo fara badan uu asaga ka dambeeyay sida afgembiga uu doonay ama afgembiga uu sheegay madaxweynaha in wadanka markaasi la doonaya in lagu sameeyo haddii lagu tilmaamayo wuxuu ku tilmaamay madaxa xisbiga odm raila odinga waxa uu sheegay in markaas geedi socodka ahnaanka isbeddelka waxaa geed hoos u dhigay uu ku tilmaamay madaxweynaha inuu sheegay wuxuu ku tilmaamay madaxa xisbiga odm raila odinga waxa uu sheegay madaxweynaha ama uu ka codsaday madaxweyne ku- madaxweynaha dalka waxaa codsanaya madaxweyne ku-xigeenke waxa uu codsaday madax- madaxweynaha dalka uu ka codsaday in arrimaha markaas been ah ama been abuur ah uusan ka sheegin sidoo kalena uu as-aasin arrimo markaas dhibaatada liddi ku ah intuu markaas doonaya uu ku taageeraya madaxa xisbiga odm raila odinga waxa uu iminkan noqonaysa mid ay is adkeynayaan halka culafada madax- markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iminkan ay sheegayaan in ay markaas u- ay taageerayaan ama ku taageerayaan wax waliba markaas siyaasadiisa nagu- nagu nusqaamayo waxaa horaan markaas daraasaad la sameeyey ama sidoo kale khubarada dhanka siyaasadda aada uga faalloodan kaga hadleen siyaasadda labada qof in ay markaasi u dhexeyso madaxweynaha dalka Uhuru- oo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm raila odinga halkii marka dambena meesha ay markaasi ku lifaaqeen mise ay kula qabteen garabka madaxa weynaha dalka uhuru kenyatta ay markaas ay sheegeen in madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo madaxa xisbiga odm raila odinga ay hal saf ay ka socdaan ama seeftooda ay keliya hal tahay hasha seeftan ay markaas doonayeen laba gacan inay ku wada qabtaan ama hal gacan inay ku wada qabtaan kadibna ay qoodha kaga jaraan siyaasadda qayb ah siyaasad ahaanna madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin xeendaab xoogan ayaa markaas u kala dhexeeya oo markaas aysan kasoo eh, dabcan uu xoogan uu iska adkeeyey siyaasadiisa ama uu ku adkeynaya siyaasadiisa madaxweyne ku-xigeenka laakiin waxaa markaasi loo dabcan laga dhowrsugaa ma laga warsugaaba hanaanka siyaasadeed ee doorashada gabagabada markaas ay ka gaari doonaan dadka shacabka ama go-aankooda ay ka dhiiban doonaan bisha sideedaad ee sagaalkeeda maalin ku saabsan maalin ay tahay tuesday ama maal- maalin talaada ay tahay ama ku beeg- ee ku binaan- ee ku beegnaan doonto dhegeystayaal waxaa hadda siyaasadda saaxadda siyaasadda ee cirka isku sii shardhay waxaana markaa heerkaas sii gaarsiinaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta inkastoo ay sheegayaan in iminka siyaasadda ay u dhexeyso sida markaas had- hadallada qaar ee u- ee dabcan laga dhadheysan karo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa inay siyaasadooda ay u dhexeyso haddaba ma yahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ma tartamaya waa su-aasha maya sida dastuurka dalka uu qorayo ee qutubkiisa ama cutubkiisa ee kala duwan ay qorayaan in madaxweynaha iyo weliba gabanayaasha loogu talagalay laba mar oo keliya inay tartamaan madaxweynaha waxaa u dambeysa siyaasadiisa sidoo kale inuu tartami karin oo olala siyaasa u geli karin laakiin uu qof siyaasadiisa uu ku taageeri karo shakhsigu asagu uu doono intuu markaasi xilkaayo haddaba intuu xilkaayo miyuu doonaya inuu kaga faaideysto siyaasadda sidoo kalena uu garab ku siiyo siyaasadiisa ciddu doono sidoo kalena uu legacy ama subcad wanaagsan ama sidoo kale magac inuu wadanka markaasi kaga tago halka sidoo kalena uu sheegay in waxyaalaha markaasi qabyada qabyadaha dhammaystiran ama qabyada ah inuu dhammaystiri doono madaxa xisbiga o d m raila odinga haddaba maxaa u yaalla madaxweyne ku-xigeenka waa arrimo markaas dhowr ah cid walba isweydiinayso maxaana xilligan ku keenaya kusoo beegaya madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta in uu soo shaacdhigo ama soo bixiyo arrin markaas mar hore la doonaya in ay ka wada hadlaan sidee markaasi imikan ay keentay in kala fogaanshuhu keenaysa dhanka bartamaha maxayna dabcan waa kala fogaanshuhu iyo taageeridda markaasi bartamaha dalka uu ku lahaa maxayna isqaamay u dhiman kartaa madaxweyne ku-xigeenka arrimo dhowra su-aalaha la isweydiinaya haddaba hadalladaasi ma soo yertay ma tahay mid markaasi ay kaga carari doonaan madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale u soo jeesan doonaan dhanka madaxa xisbiga o d m raila odinga cid weliba su-aal ayaa meel la fadhidaa jawaabaheeda ay sugayaan maxaa dhici doonaa maana sida isbedelada bartamaha dalka inkastoo ay tahay meelaha markaasi ugu awooda badan sidoo kalena ay tahay gaashaanka ugu xoogan ee markaas lasoo gami karo ama laga soo gami karo bartamaha dalka taasoo ee markaasi qofka wadnaha goon karto waa dabcan waxaa loola jeedaa wadnaha siyaasadda ama sidoo kale waxaa loola jeedaa cododka markaasi tirada badan halkaasi taallo madaxweynaha haday madaxweyne ku-xigeenka hadday nusqaan soo gaarto waa sidee rajada siyaasadeed uu ka qaba wadanka iyadoo markaasi maalmo keliya ama bilo keliya ay ka harsan yihiin inkastoo faraha ama ay noqotay iminka mid fara kutiris ah wakhtiga doorashada ay dhici doonto eena aada iskugu ilaalinayo xisbiyadana markaasi ay soo kala dhammaadeen lix iyo labaatankii bishan dhegeystayaal oo laakiin maanta ugu dambeysa dadka inay qaadan karaan waxyaalahooda markaasi ama warqadaha nominationka ah ee xisbiyada kala duwan dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka barnaamijka dhegeystayaal kaga hadlaynaa haddaba waa sidee ajendihii ma guuleystay ee madaxweynaha uu ka lahaa inuu ku wiiqo awoodda madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto kuna taageero madaxa xisbiga o d m raila odinga waa sidee su-aashaada waa sidee waxyaalaha markaasi jawaabaha aad iminkan iska bixin karto mase aad doonayso inaad kaga bixiso isbedelka siyaasadeed ee iminkan kaga duwan kuwii hore ay soo mareen wadanka sida labada kun toddobiyo tobankii labada kun saddex iyo tobankii iyo weliba labada kun iyo toddobadii waxyaalihii siyaasadda qasqa markaasi faraha badan ka dhaliya tan inay kaga duwnaan doonto ma la socotaa dhegeyste waa sidee waxyaala markaasi maqaamka iyo miisaanka aad saari karto oo markaas culayskiisa kula badan karo qeybta siyaasad ahaan markaad fiiriso iminkan inay loolanka u dhexeeyo madaxweynaha iyo weliba ku-xigeenkiisa garab fog markaasi fog qeyb markaasi bidixna uu ka taagan yahay madaxa xisbiga o d m laakiin dhanka uu ishiisa midigta ah uu usoo fiirinaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaana cad in markaasi legacy ama sidoo kale uu sheegay qorshaha mashaariicda isbedelada iyo horumarka iyo sidoo kale waxyaalaha gaabadka ka jiro in uu dhammaystiri doono madaxa xisbiga o d m hadalkaas u jeediyey madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sidoo kalena uu markaasi carabkiisa isagana ku adkeeyey taageerana madaxa xisbiga o d m raila odinga maxaa yaala ama u yaala madaxweyne ku-xigeenka dalka winim ruto halkuu awoodda markaas ku lahaa bartamaha dalka ma laga galay mana wiiqi doonto awooddiisa waa sidee waxyaalaha markaas usoo kordhin doonto xab dabcan siyaasadiisa ee wadanka oo markaas iminkan qaamuus weyn ama maamuus weyn uu ka leeyahay qeybaha dambe dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijka si wada jir ay u daadahinaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil iminkan dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal safaricom iminka waxay ku leedahay dhegeystayaal mala socotaa inay bishan soo socoto ee shan iyo tobankeeda u dambeyso ama shan iyo tobankeeda u dambeyso isdiiwaangelinta xaqiijinta diiwaangelintaada shirkada isgaarsiinta safaricom waxay ku leedahay fadlan soo xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka c a ayaa dhammaan macaamiisha ka doonaysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsaday in qof waliba nambarkiisa iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaas awgeed waa dambi inaad markaasi qof soo xaqiijin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeyso waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaas lagaa doonaya inaad la si habsami leh ugu hogaansato si aad markaas ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda loo xaqiijinayo ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qofka markaas dembi galo asagoo markaas adeegsanaya macluumaadkaada taasoo laga yaabaa in markaas madax uu madaxa ku geliyo mise dembi adigaa lahayn inaad madax markaas la gasho ama faraha la gasho waxaa laga yaabaa telefon lasoo xaday simkaro markaas aan markaas dadka lagu diiwaangeliyo in adiga lagu diiwaangeliyo oo laga yaabaa dadkaas inay dembi fara badan kala duwan inay geysteen dil ha ahaado xatooye ha ahaato kufsi ahaato sidoo kale argixisa ha ahaato waxaasoo dhan ayaa lagaaga digaa maanta lagu leeyahay iska xaqiiqi iska hubi telefoonka lafta a wadato iyo telefoonkaada si shirkadda isgaarsiinta safaricom ee waxaasoo dhan ay kaaga difaacdo fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaaga oo maantaba gaar dukaanka safaricom ee kugu dhow si mar telefoonkaada lagaaga xirin fursad ayaa haysata maanta oo waxa sugin ilaa shan iyo tobanka lagaa gaaraya dhegeystayaal qof waliba iminka wuxuu doonayaa in waqti waliba markaas iska sii xaadiriyo sidoo kalena isagoo markaasi hufan nadiif ah oo markaas wadada iskaga socdo oo xaq- haddaba waxaa lagu leeyahay iska ilaali oo qof waliba telefoonkaada iskaga dhibin ha- hana iibsanin telefoonada markaasi la wareejiyo waxaa laga yaabaa qofka muscab inuu telefoonkaas uu leeyahay laakiin adigaasan ogeyn muscabna wuxuu ku mashquulsan yahay kooxda dambibaarista dalka wuxuuna kaashanaya c a da safaricom ayuu kaashanaya dhegeystayaal waxa uuna doonaya telefoonkiisa marka dib loo soo celiyo laga yaabaa adiga garas ka jooga in lagaa gado telefoonkaas mise mandheera in lagaa gado qof kale uu ka xado nairobi laakiin warkama haysid muscab telefoonkiisa waa la raadinaya ilaa markaas mandheera lagugu imaado halkaas ee fooda lagu soo qabanaya ilaa nairobi baa lagu keenaya toban sano xabsi dhub maxaa ku keena dhibkaas maanta iska xaqiiji macluumaadkaada ore teg dukaanka shirkadda safaricom ee kugu dhow kadibna noqo mid markaasi free u socda dhegeystayaal iminka muscab baan ku wareejiya dhegeystayaal ee qeybaha kale iyo waxyaalaha markaasi iminka dhegeystayaasha ee kala duwan ee markaasi soo kordhinayaan fursadaha markaas u siin doono iyadoo waxyaala fara badan aad maqli doontaan intaan hawada ku jirno dhegeystayaal hagaag kiisuf u mahadsan yahay ee dhegeystayaal soo wanaagsan ee sagaalka iyo weliba barka ama sagaalka iyo soddon daqiiqo oo subaxnimo ayay goorjeegta u tilmaamaysaa dabcan ee dhexbartanka barnaamijkaanu ku guda jirnaa star f m codka gobolka waqooyi barna la socotaan barnaamijka hogaanka xaaladda dalka arrimaha siyaasadda ee waxaanu ka hadlaynaa maanta waa hadalada eedeymaha sidoo kale ee waa hadalada imika hawada laisku marinayaa madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba dhigiisa ku-xigeenka william ruto ee waxaanu ogsoonnahay dabcan in ee, kal hore madaxweyne uhuru kenyatta uu arrimahan ee, kuwa la mid ah laga doonayay inuu ka dhawaajiyo markii uu isugu yeeray ee, kulan siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka bartamaha halka loo yaqaano sagana state lodge sagana one sagana two iyo sagana three ayaa halkaasi uu madaxweynaha kulan kula yeeshay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka bartamaha laakiinse ee, dadka badankoodu waxa ay islahaayeen arrimaha uu kashifi doona waa arrimihii maalinkii shalay ahayd uu maalinkii sabtida ahayd dabcan aan rahde u kashifay oo ahayd inuu sheegi doono waxa rasmiga ah ay isku khilaafeen isku gafeen ka dhameeya isagii iyo ku-xigeenkiisa laakiinse xiliyadaasi waxaa keliya uu madaxweyne uhuru kenyatta ku andacoonayay sheegii ay ahayd in ruto uusan u qalmin hogaanka wadanka ruto uma qalmo hogaanka wadanka ruto ma ahan mid ku haboon hogaanka wadanka ruto madaxweyne ma noqon karo ruto danta shacabka uguma jirto arrimahaasi iyo wax la mid ah ayuu siyaasiyiinta u sheegaya laakiin wixii laga doonayey in kal hore uu sheegay maalinkii sabtida ahayd ayuu madaxweynaha sheegay arrintaasi oo ahayd bal inoo sheeg waxa adigiyo ruto isku khilaafteen maxaa sababay in mar walba iminka aad raila odinga taageerayso ninkii kusoo taageeray labadi kun iyo labadii labadi kun toban iyo saddexdii labadi kun toban iyo toddobadii laba mar kusoo taageeray meeday intee oga tegaysa laakiin uhuru jawaabtiisa waxa uu leeyahay ninkan gadaal ay uga tooganayay ninkan waxau ahaa nin mika qorsheynayay sidii aniga lagu bixin lahaa wuxuu qorsheynayay sida xilka laiga qaadi lahaa waxyaabaha aniga xukuumadeyda kasoo horjeeda ayuu qorsheynaya mar walba waana arrinta imika dooda keentay laakiinse ruto dankiisa waa uu iska be- iska fogeeyey eedeymahaasi codkiisa ayaanu dhegeysan doonaa william ruto oo isagu arrimahaasi ama eedeymahaasi iska fogeynaya waxauna leeyahay waxba kama jiraan eedeymahaasi ee uu waa probaganda waxauu leeyahay stop propaganda robagandada iyo weliba been abuurka hala joojiyo hadalkaasi uu si toosoo la beegsanayo madaxweynaha iyo weliba kooxdiisa uuna leeyahay dadka ka dambeeya ee afgambigaaga iyo sidoo kale in lagu xilka laga tuuro waa ee raila odinga ayuu leeyahay bal intaanu barnaamijka kusii soconin aan dhegeysanno codka madaxweyne ku-xigeenka william ruto oo isagu eedeymahaasi iska fogeynaya leeyahayna anigu waxaan ahaa ninkii dowladda qeyb ka soo noqday soo nabisay hagaag ee, codkaasi ee, yuusuf ayaa noo ciyaari doona ee, ilbiriqsyada soo socda dabcan ee, codka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo isagu ka hadlaya ee, arrimaha la- ku gaadaaman eedeymaha loo soo jeediyah inuu ka dambeeyey amaba uu qorsheynayey inuu madaxweyne uhuru kenyatta xilka ka tuuro laakiinse wuxuu leeyahay arrimahaasi waa been waxba kama jiraan ee, waa uun isdifaacayaa dabcan ee, waana markaasi arrin ee, isaguna uu leeyahay waa waxba kama jiraan anigu waxaan ahay nin fiyow nin maskaxdiisu taamay tahay nin og waxa uu sameynaya nin og waxa markaasi ee, u wanaagsan waxa u xunna og mas dhici karto marna in aan dhis inaan markaasi dumiyo ama jibiyo dowlad aniga aan soo dhisay ayuu leeyahay aan mar kale dhegeysanno codka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto
Unajua wale watu mimi tunash- tunashindana na wao wamekosa ajenda, wamekosa mpango, wamekosa plan. Sasa ni watu wa porojo, sasa ni watu wa stori, sasa ni watu wa fitina. Ati hata wengine wanasema ati mimi deputy president wa Republic of Kenya. Mimi nauliza nyinyi, bila ya ubaguzi, watu wa Malindi, nani alisaidia Uhuru Kenyatta 2013 akawa rais? Nani? Ni kitendawili ama mimi? Nani alisaidia Uhuru Kenyatta 2017 akawa rais? Tafadhalini my friends, mkuwe na heshima kidogo please, mkuwe na heshima kidogo. Mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta, kuweni na heshima kidogo. Hata kama hamutaki kuniunga mkono, wacheni porojo na propaganda ya bure, wacheni kugawanya Wakenya. Ati William Ruto anaweza kupindua mtu ambaye nilimweka kwenye ofisi? Ah, please my friends, wacheni porojo na propaganda. Mnagawanya taifa for nothing, kwa sababu Wakenya wamekataa ukora wenu. Wakenya wamekataa kupangwa na nyinyi. Wakenya wamekataa project yenu ambayo mnataka kutumia ati kuendesha ukimabavu juu yetu. Wacheni porojo. Mimi ni mtu mzima, mimi ni mtu niko na akili zangu, mimi si mlevi, mimi si wazimu ati niweke serikali ndani, ati niende nifanyie njama ati ya kuipindua. Mtu ambaye anajulikana kwa kupindua serikali ako Kenya hii na anajulikana, anajulikana hajulikani. 1982 si alikuweko akijaribu kupindua serikali? Si hivi majuzi alijiapisha kujaribu kupindua serikali? Jameni, you must be confusing me with the fellow with your project.
hagaag codkaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayuu ahaa isagu ka jawaabaya eedeymahaasi loo soo jeediyey iskana fogeyna waxba kama jiraana ku tilmaamaya dabcan sidoo kale arrimahan waxaa ka hadlay waa siyaasiyiinta labada garab xulafada la kala ah garabka madaxweyne uhuru kenyatta ayaa iyagu ka hadlay waxaana ay taageerayaan amaba ay markaasi leeyihiin waa run oo hadalka madaxweynaha ayaa run ah raila odinga ma ahane william ruto ayaa ka dambeeyey qorsheynayana waxay leeyihiin sidoo kale bal raila odinga haddii uu uhuru ka tuuro xilka maxa uu ka faa'iidayaa maxa uu ka faa'iidayaa soo madaxweyne ma qaadanayo william ruto waa waxa ay ku doodayaan garabka madaxweyne uhuru kenyatta halka garabka william ruto isagana siyaasiyiinta xulafadala waxay leeyihiin madaxweyne uhuru kenyatta labadii kun iyo saddex iyo tobankii ilaa labadii kun iyo afar iyo tobankii markii ay ku socotay maxkamadda dembiyada dagaalka ee i c c amaba heeg markaa aan rahde markay ku socotay waxaa uu xilka uga tegay ama dalka hogaanka uga tegay xilka madaxweynenimo sii hayay william ruto haddii uu yahay qof isagu xilka sidaasi ugu baahan haddii uu yahay qof doonaya inuu xilka ka xayuubiyo madaxweyne uhuru kenyatta soo xilligaasi ma sameeyeen soo afgambi ma sameeyeen soo intuu maqnaa uhuru kenyatta lama wareegeen xafiiska oo uhuru kenyattana bannaanka laguma reebeen dabcan waxay leeyihiin arrimahaasi wax jira ma aha kuwa waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin kadib markii uu arkay madaxweyne uhuru kenyatta in arrimaha ka taagan dhanka iyo gobolka bartamaha dalka taageeradiisa uu iminka waxyaabahan la midka ah la suuqgeynayo dabcan waa arrimo aad iyo aad u culus oo iminka la rajeynayo amaba ay suurtagal tahay inay bedesho wejiga siyaasadda gobolka bartamaha dalka mount kenya sababtu maxay tahay saddexdaasi kun ee qof ee loo yeeray halkaasi odayaasha iyagu ugu waaweyn ee qowmiyadaha dega gobolka bartamaha ayaa uu madaxweynaha la kulmay waxaana uu leeyahay iga ballanqaada inaad ku laabanaysaan ismaamulada kala duwan ismaamulada gobolka bartamaha tega sidoo kale waxaad tegaysaan tuulooyinka sidoo kale dadka ayaa la kulmaysaan waxaana ka dhaadhicisaan in william ruto ay dantooda ku jirin waxaad ka dhaadhicisaan in raila odinga uu yahay qofka ay taageeraan qofka ay dooranayaan qofka dantooda u ilaalin doona marka waxaa sidoo kale khubaradu ay leeyihiin dabcan arrintan waxa ay aad iyo aad hoos ugu dhigi doontaa taageerida william ruto uu ka haysto gobolka bartamaha dalka iyo weliba in dadkaasi lala kulmay ee odayaasha ah iyaguna qeyb ka qaataan sidii loo wiiqi lahaa awoodda william ruto dabcan iminka waxa laga shaqeynayo waxa laisku haysto waa in william ruto laga saaro laga nadiifiyo laga sifeeyo taageeradiisa haddii kale lala qeybsado midka gobolka bartamaha dalka waana arinta ugu weyn ee maanta taagan dhegaystayaal laakiinse si guud ee qodobkan iminka waxaa la isweydiinayo maxaa kusoo beegaya xilligan eedeymaha la isku jeedinayo midka la iska fogeynayo ee madaxweyne uhuru kenyatta iminka arrimaha uu ka shifayo kal hore maxaa markaasi ee loo sheegi waayo waa su-aalaha markaasi dadka ay isweydiinayaan ee dhegeystayaal arrimahan maanta barnaamijka aan oga hadleyno dhegeystayaashii aanu fursadda u siin doonaa eh, si iyaguna barnaamijka ay qeyb oga soo noqdaan eh, daqiiqadaha markaasi ka dhiman warka barqanimo eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska ah ay saaxiibadu markaasi soo beegsan doonaan laakiin eh, yuusuf qodobka markaasi arrin ayaa jirta eh, si aada markaa eh, kenyaanka maalmahan uga taagneed inaad maqasho waa macquul Eh, waxaa leeyahay waxaa soo baxday ama waxaa soo baxay dawo waa kanini waxaa loogu talagalay ragga haddaa maqli jirta family planning wax la dhaho marka hore haweenka ayaa la- la siin jiray yacni kuwa eh, dhalmada iyo dhalmada uurka waxaas lagaga hortago Mhm.
marka hore eh, dumarka ayaa la siin jiray mogtahay aad iyo ama aad cirbada haato ama waxyaabo la mid ah aad iyo aad laakiin hadda waxaa leeyahay daawo waxaa la soo saaray ragga iyaga cunayaan aad iyo aad dumarkii meeshaale laga saaray waxaa leeyahay iyagu mabahaba markan family planning inay iyaga istaal aadaan oo cirbadaasi iyo waxyaabaha lamidka isku soo duraan markan ragga ayaa laqaya muddo saddex bilood ama ilaa lix bilood Mhm.
ayuu istic micnaha ayay ka hor joogsanaysaa yacni si gabadhi ee uur u qaadan dabcan Mhm.
sababa le- waxaa leeyahay eh, gabdhaha ama dumarka arrimahaasi xanuuno kala duwan ay u keenaan waxyaaba la dabcan mid ah.
horaan dabcan horaan haddii wasaasay ka qabeen eh, Mhm.
ama gabdhihii wasaasay ka qabeen waxyaalaan ay qaadanayaan ha hadda waxaa leeyahay waxba wasaasay qaban raggana way qaadan karaan laakiin ma ogtahay in rag eh, dumar badan ay soo dhaweyn arrintaas yusuf sax waxay leeyihiin way wanaagsan tahay Mhm.
haddiina la qaybsanayo yaa aad iyo aad aad bay u wanaagsan tahay Eh, dabcan kale eh, daawadaasi tijaabaya had ku jirtaa waxaa leeyahay waxaa lagu tijaabiyey doolli ma fahmaysa aad iyo aad doolli ayaa lagu tijaabiyey ama waxa- waxaa loo yaqaano
Doolli.
doolli Jir.
ma- jir aad iyo aad jiir ayaa lagu tijaabiyey eh, way shaqaysay ayaa leeyahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal Mhm.
effective waayo oo way shaqaynaysa ayaa leeyahay aad iyo aad marka dee hal is ilaali yusufow hal isla jiro Hayahay. dhegeystayaasha ayaan doonaya inaan fursadda siiyo ee dhankaasi iyo ee, wicitaanada tooska ku jira barnaamijka doonaya inay qeyb ka soo noqdaan eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo wicitaanada tooska ay saaxiibadu soo beegsan karaan dabcan ee barnaamijka qeyb ka soo noqon karaan
waa tahay dhegeystayaasha qaadka telefoonada kala duwan bal fikirkooda arintadooda kale ee aanu siino musacabow intaan dhegeystayaasha aanan siin marka hore iyo ogolo inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka oona shirkada isgaarsiinta airtel een, war farxad leh airtel ayaa iminka ku keentay adeegyada xawliga dheer four g airtel haatan waxay sii xojisay adeegyada four g oo aad ka helayso samaamadada kala duwan ee dalka adeega four g wuxuu markaasi ku siinayaa adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan oo qofka u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka facebooka instagram-ka telegramka maaha mid markaasi kaago mise kaa istaagayo mise ku dhibaayo haddaad wax soo dejinayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ah mid markaas waleysa dhegeyste maanta uu ku bir qadka telefoonka casriga ee tele oo tegland kugu dhow ee tele oo soona qabso lafta ee tele four g xusna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada ee tele internetka ee tele four g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo fara badan sida inaad daawato xirfado aad ka barato sidoo kale in caruurtu waxyaaba markaasi ka muraajaceysan karaan oo cashiroodooda dhegeysana soo waca noo sheeg waxyaala markaasi kala duwan aad kaga faa'idaystay sida xilna cunno karinta isqurxinta waxbarashada qaybta markaasi xarqaanka dhegeysan ayaa sidoo kale kuu fu- kuu fududeyn kara kuuna suurtagelin karaa dhegeysan maantaba ka faa'iidayso fursadaha kala duwan ee shirkadda ay ku keentay in badan hadda hamuun u qabtay farta isqarin karta shirkadda isgaarsiinta ee airtel four g halkaas ayay markaa waxyaalo fara badan ku dhigtay oo markaa waxay ku leedahay leenka markaad soo qanayso lafta iska hubi oo iska ilaali leenkana iska soo qaadan laakiin iska hubi inuu leenkaas yahay four g dhegeystayaal waxa uu kaa saacidi kara kaana fududayn karo dhegeystayaal fursadda dhammaystiran ayaa haysa waxaa fursad markaas u helaysaa inaad guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega four g dhegeysta kurma si wanaagsan uga faaideysanaysa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone oo hel qadka wanaagsan ee aad hel oo fursadaha markaasi kala duwan ayaa markaas u heli karta ama kaga faideysan kartaa dhegeysta maanta waan ka wada faa- aan ka wada faa'iidaysano shirkadda isgaarsiinta ee airtel meel walbaa joogto tuulo walbaa joogto magaalo walbaa joogto maanta waad haysaa oo qadkaada sucan oo hufan ayaad wax walba kala socon kartaa dhegeysta mahadsanidin dhammaantiin waa sida muscab uu sheegay bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin waxaan idin leenahay ba- subax wanaagsan balqaadka telefoonada iminkan fursadda siinaynaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin een, subax wanaagsan meel walbaa naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal asxaabta dhanka siyaasadda iminkan qaadka telefoonada u daynay saaxiibayaal si markaasi ay een, si markaasi ay oga qeyb qaataan bal fikirkooda saxaab waxaa jira muscabow Mhm.
aada ugu xiran oo markaas siyaasadda aada u dhuuxo aadna Aad iyo markaas uga aad.
qeyb qaato dhegeystayaal bal dhegeystayaasha aan siinaynaa Iyo saatan- qodobkan oo noqonaya iyo mid aad iyo maanta aad u mid ku xiiso noqon badan.
doono, iyadoo markaas xiise gaara u watuu leeyahay Mhm.
oo qof waliba isweydiinaya iyadoo warbaahinada aada looga hadalhayo telefishinada ee sidoo kalena aada looga hadalhayo Mhm.
ee muscabo wargeysyadu waxyaalaha kala duwan oo qoraan baraha bulshada qabsatay mid markaas awoodiisa lagu wiiqayaa maxaa markaasi dhici doontaa ba- bartamaha muxuu kala kulmi doonaa Mhm.
haddii saddex kun oo marka saddex kun oo arga ah oo Ama markaas, odayaasha ay ee, garta ku ama go'do.
duqoyadii kasoo jeeday bartamaha dalka ee la kulmay madaxweynaha dalka asagana markaas runta uu u sheegay sida ay asagana laakiin qaar ay leeyihiin maxaa dhacay maxaa isbedeli kara maxaana kulmi kama guusha Dabcan la waa- gaaray waa raila arrin- odinga oo arrin- markaas uu awoodda ku wiiqaya ee madaxweyne ku-xigeenka william ruto inkastoo asaga uu isdifaacayo madaxweyne ku-xigeenka Mhm.
waa arrin aad iyo aad u culus yuusuf dabcan Aad iyo Eh, waana arrin aad iyo aad hadalhayn u dhalisay laga falceliyey dad badan ayaa ka falceliyey Mm.
dad badan ee labada garabba dabcan eh, way is- way isweedarsanayaan hadallada Mhm.
Eh, garabka madaxweyne ku-xigeenka way taageerayaan hadalkii madaxweynaha ayay taag- an- ra- garabka huru waxay leeyihiin waa run garabka ruutona waxay leeyihiin waxaas waxa kama jiro oo ninkan mar iyo madaxweyne acting ahaa oo kusima uu sii ahaa markaasi ayuu afgambin lahaa dowladda haddii uu doonayo inuu Mhm.
wax afgambiyo laakiin se su-aasha waxay tahay Mhm.
maxaa xilligan kusoo beegaya inuu shaaciyo inuu Waqtigan- kalawaajiyo waqtigan kala guurka eh.
inuu fashilo Mhm.
sirtaasi balse dhegeystayaasha qadadka ku jira ee fursadda si ay barnaamijka qeyb uga soo noqdaan halo star f m ka gudub xigaan siinaynaa dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay star f m halow
halo soo dhow saaxib
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
ah xabiibo mandheero joogto waa waa kusoo dhaweynaya xalima
xabiiba xabiiba waa kusoo dhaweynaya waan dhow yahay haye barnaamijka waa la socotaa waan la socdaa haye waa inantii taageeri jirta william ruto iyo u d ayaan filaya waa iida naftigeeda waa waa kusoo dhaweynaya haye barnaamijka u gudagal waan waa oo gudagala waxaan dhahay ruus horta madaxweynaha shalay state house waan daraad waan arkay sabtiga inuu axaddi sabtiga inuu eldas oo kikuyin oo state house casuumay imaadeen oo haa askulmi mhm
askulmiye ninkan waxaa waaye ninkan madax waxaa madaxa ku kenyatta asaga sijoo asaga ninka aniga waxaan dhihi lahay ninka maxaa dhib ahaa ninkan rabtaagiisa waa la gaaray saddex bilood oo hartay inuu si fiican iskaga tago dadka dhexdooda ka dhex bax horta wax doontuu sheegay wuxuu doontuu sheegay ninkan wuu la soo dhisay twenty thirteen twenty seventeen wuu loo ninkan hadda wuxuu magac uga hadlaynahay oo uu leeyahay ninkan waa saa ninkan waa tug ninkan raila su dhahay sijui n wuxuu dhahay waa ati ninkan Xilkan ka qaadno.
gudaha geli eh mhm mhm waxaas waxa kama jiraan waa magac haleys waa magac haleys anaka taasa dhagahayna anaka waa furinahay indhahan waxa waa arkaynaa hadalkiis anaka ku- kumaba jirno madaxweynaha uh, uhuru kenyatta Laakiin- hadalkiis kumaba ku jir- waxaa raba hadhaha anaka nugaxa taageerna william samay ruto waxaa raba hadha tuug waa hadha waxaan hadha hadalkiis maba yeelayna anaka laakiin xabiiba hadalka hadda laisku haysto waxa ay tahay in ruto uu qorsheynayo inuu xilka ka tuuro booskiisa
saas ugu tuuri kara waaba asagaaba soo xushka asagaaba daba socday asagaaba safood garaynaya saas ugu tuuraa magac haleesa waxaa siyaasa waa siyaasa miinga maneno miinka saasa waa anaka waa la soconaa inuu isagana waa kana calacalay waxaas waa idaacadaas waxaa waaye njama waa asaga iyo raila ay wataan waa asaga raila anaka ma yeelayna mana doonayna waxaas asaga tiis waa taas kuwa hadalka asaga meeshaa rabta ku ridadha laakiin waana intii waxa way arkayaan duqmashinka waxa way arkayaan ruuto anaka waa arkayan wuxuu samaynaya hadalkiis kuma jirna waxaase dheh laakiin taa inaan ka wadanaa annaga marka waxaa leedahay La waxay support weli.
arrimahaas waxaa kuma jiraan ayaa leedahay waxaaba Eedeymaasi.
kama jiraan waa siyaaso waa magac haleys waa waa tuugo waa saar wax magac anakana siis tunaawna tunamanyamacho waambii tazama indaag waxa waa arkayna annaga dhagan waa la qabnaa waa gartay aad baa umahadsan waxaaba tahay kama Xaliima.
jiraan william ruto hala taayeera hala taayeera hala soo dhaweeyo aad baa umahadsan tahay xaliima mwenyemacho hambiwi tazama ayay leedahay qofkii indha leh dee looma tilmaamayo inuu wax eego xigaan siiyo star f m hello halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma waxaan joogaa magaalada mandheera magaceedana waa no stress aad baan kusoo dhaweynayaa no stress
dalka horta allaha dejiya nabadgelyo in badan loogu jirtaa dalka allaha dejiyo haye
laakiin uhuru kenyatta madaxweynaha dalka ee sharafta mudan waa qaldan muxuu ku qaldan yahay
wuxuu ku qaldan yahay haddii waktigiisa dhamaado inuu iska iska aamusaal rabaa ma marka waktigiisa dhamaado ciddiisa iska aada ma garan waa garta sida isagoo madaxweyne rabuu faabeen gale marka gardaradaas ma fiicno marka waxaan u marin midkaan kaa madaxweyne ku-xigeenka inaba loo hiilin doonaan u marayn markaas madaxweyne uu noqon doono yaa u hiilinayaa
shacabka dee waa gardaro cad baa lagu hayaa ma garan waa garta laakiin isagu eedeemayaa iminka loo soo jeedinayaa
eedamahaasoo dhan hadee waa wax wax macnaha waa isaga la- laga kasbaday waay haye ninkan inuu isdifaacana xaq buu leeyahy waa dulmi waa leedahay
inuu isdifaaco xaq buu leeyahy soo hadlo xaq buu leeyahy ma garan waa garta
marka uhuru kenyatta waxaan dhihi lahaa dalka ha- ha burburin dalka deji haye
Een, haddaad xumeed haddaad ficneed waktigaada waa dhamaa waa dhamaaday marka waxaan dhihi lahaa taabeenkan jooji madaxweyne ma rabtid wax koo xigkun dambe kuu dhimin ma laha marka waxaan dhihi lahaa ninkan faraha ka qaad aad baa mahadsan tahay no stress mandera wuu mahadsan yahay madaxweynaha ha joojiya ayuu leeyahay kambeynka rutoona shacabka ayaa u hiilin doona ayuu leeyahay ee dankaas iyo maadaama la guulguulayo marka aan yareen waxaan maqli jirnay guulguul yaa ee, waxyaabaha caruurta maogtahay markii een, waxyaaba adiga aan haysanin loo soo gado amaba waxyaaba markaas si suuqa ka maqan laga yaabo qofka ugu dambe soo qaato lagu guulguulaya la dhihi jira marka lagu celceliyaa marka hadda halkii emaresa ayuu leeyahay arrinta ee, no stress dhegeystaha kalan siino fursadda dabcan qadka ku jira star f m hallow ka xumahay xigaha hallow star f m
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
bashiir cabdirasaaq halkeed joogta
dhadhaab dhadhaab soo dhow
Een, horta Wi- william kamay ruto wuxuu ahaa waxaa nooga sheekeeyey ninka abooka u ahaa ee uu ka weynaa waa kee ninkaas waa uhuru kenyatta haye
inuu khaain ahaa buu sheegahay haye
dee annaga madaxweynaha warkiisaan raacaynaa raila odinga waana siinaynaa gowrac haye
marka duu nasiri lahaana ninkii oo ku-xigeenku ahaa baa noo sheege mhm
ninkaasaa noo cadeeyey haddee na- laba maxaa la jira mumin laba god lagama qaninay haduuba noo cadeeyey bal eedeymahaas ka waran ee, ee, micnaha in loo jeediyo inuu xilka markaasi ka tuuri rabay ma been fariin maayo been ma aha ninkan waa ninka baashi soo waday waa nin aad u aamusan
haye waaye marka ninkan wuxuu sheegi waterna waxbaa ku jira sax waaye ninkan warkiisa waa garta
marka madaxweynaha ma- meel cidla kuma eedayo ninkan ha aad u mahadsan tahay saaxiib star f m hallow
hallow soo dhow
waa dhawa magacaaga inoo sheeg
maxamed ali yidhaha waxaan joogaa mandheera soo dhow barnaamijka haddaad u guda gasho
haddaan gelgalo waxaan leedaha haa
madaxweynaha waa been baa sheegaya been
haye
maxaa yeelay masalayaas wanaagsanaay oo maanta laa siiyahay
laakiin een, eedeymo ayaa loo jeedinayaa xilligaasi waxa uu leeyahay ayuu xilka inuu iga tuuray la damacsana
xilka in la- ka tuura dad damacsan yahay markaas uu- waddanka uu tagay maxaa kursiga ugu fadhiisan waay haye
dana asaga qaas way aad ku wata rayla mhm
marka anaga ruto adeegayda marka waxaa leedahay eedeymahaas waxaa kama jiraan
waxba kama jiraan waa danahiisaas ku wataa aad baa mahadsan tahay saaxiib star f m hallow waa ka xumahay isna dhegeystaasi qadka ayaa ka go-ay hello star f m
hallo star f m waan kusoo dhaweynaya
Ah, ma- maxaa la dhahaa maxamed oo jooga mandheera haye maxamed barnaamijka haddaad u guda gasho
haa barnaamijka waxaan leeyahay madaxweynaha uhuru kenyatta waa qaldan yahay maxuu ku qaldan yahay marka ninkan eh, waa isla soo halgameen marka hadduu xun yahay oo maaragtay afgambin rabi marka iyada oo is afgambinaya maxduu sheegi waay waa garta hadda marka waxaa waaye markii mount kenya dhamaale ay ka hor imaaday oo ruto ay taageereen ayuu maaragtay inuu ruto maaragtay meesha oo ka hadlayaas rabaa marka madaxweynaha waa qaldan yahay asaga ma taagna Eh, uhuru oo inuu iska galbado oo maaragtay ruto iyo raila dhexdooda aska dhex baxa ayaa fiican wadankana waa ogtahay labada kun iyo todobada iyo laba kun iyo sideedda wixii ka dhacay marka haddee wixii dhaca oo ka imaada waxaa loo qabsanaa uhuru kenyatta marka qataraas ku suganya naftiisa ha is ogaada haye
marka arrintaas waa arrin khatar eh marka dee wadankan waa maqlahaysaa qabiil qabiil waa wadanka moogi wadan haddan oo ishaysta ma ahin because kalenjin hadda waa arkaysaa mahadlaysa waa iska aamusan tahay Eh, marka dee khatar waa arrintan marka uhuru waxaan leeyahay iska galbada hooyadiis hataa waa qaylina iska dhaaf wax kala
haye
marka dee uhuru waxaa sheegaa kuma jirno annaga anaga waxaan taageersanahay eh, william samoy ruto duqan iyo uhuru waxaa isla galbadeen aad waa mahadsan tahay maxamed mandhera hallo star f m
halo isaaidan waan kusoo dhaweynaya
oo cabdi oo jooga madoogaasha haye cabdi
waan soo dhawaynayaa uhuru kenyatta
hadalkiisa
hadalkiisa aad iyo aad baan soo dhawaynaya bal eedeymaha ruto ka waran loo jeedinayo inuu afgambin rabay oo uu xilka ka qaadi rabay madaxweyne uhuru kenyatta
rumla laakini dee inuu yeeli rabay laakini eh, madaxweynaha twenty twenty twenty twenty two waa raila odinga yaan kusoo dhawaynaynaa madaxweynaha kenya haye
halkaas saasa ila tahay waan ku salaamaya
aad u mahadsan yahay hagaag ee dabcan dhegeystayaal kale qadka ku jira calaykum asalaam waraxma
waa cusmaan deefa dhaarjoog haye cusmaan
niyow arrintaas markaa ra'yigeena ka dhiibto mhm
waxaa weeye ninka ilaa william ruto ha
labadii jeer oo ninkaa asaga soo dhisay ha
si qurux badan u daba taagnaa kalsooni badan buu ku qaaday weliba haye
markuu ogaaday inay shacabka Kenya wataan oo ninkan xalintiisa banaanka taa leh mhm ayuu yidhi kursiga ninkan uu kaaga dambaynin haye
odagaa qaaqu ku raba meeshan uu ku dhaafo hadhow isagu maxaa ku dhahda gacanta ku haya haye
Een, dadka kenyana caqligooda way qabaan nin nin leexin kara ma jiro haye
waxaa weeye waxaa usii siyaadaysa taageero badan baa leeyahay william ruto eedeymahaasi xitaa kadib wax ka jira male eedamahaas haye
waxaa weeye ninkan kursigan u socda u arkay wuxuu leeyahay iskaaga dhabeyn meeshan quruxda badan state house ka ah odigaanu rabaa inuu gacanta ku hayo geesaha ka maamulo garbaha hayo haddaba garbaha hayo mhm waxaa weeye ninkaasu malakumadu cid ka celin karta ma jirto waxaana waa wax lagu xumaynayo mana ku xumaana odayaasha uu sheegayna caqligooda way qabaan mhm
marka waxaa leeyahay ninka hala siiya asalaamu calaykum calaykum William Ruto asalaam cusmaan waa mahadsan yahay hallo star f m halo no stress waa soo laabteen haye no stress
waxaa weeye raila wax badan baan dooranana sadhacay ma garad haye
uhuru kenyattana madaxweyne mar rabe ee waa waktigiisu waa dhammaaday ha
marka inuu ka- uu kaagabaangareeyo raila ha
wax meesha ku jiro maaha marka waxaan dhihi lahaa adeerko alaabtaada iska saa ciddaada iska saaxa wadankana ha dego maasha allah sax marka duqa duqaan la dulmahayn dulalka dulalka laga daan dhihi lahaa dulal ma ficno mhm hagaag nostres wuu mahadsan yahay warka ayaana soo haya dabcan ee, gabagabadii aan kusii saqeena ay qeybihii dhexe ee barnaamijka ama qeybta labaad ee barnaamijka qeybihii dhe- ugu dambe ayaanu markaas isku soo laaban doonaa balse intaasi ka hor hal dhegeysta ayaan siinayaa fursadda warka ka hor si isna barnaamijka uu qeyb uga soo noqdo fikirkiisa inuu la wadaago star f m hallow hallow star f m
asalaamu calaykum sacbow wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam waa cumar khayra jooga maalin mandheera waa kaa qaaday soo dhow cumar
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan horta ilaahay aad nabad noogu waabarisiin marka waxaa waaye waa salaamantiina adiga iyo yuusuf bakad iyo dhammaan inta istaafam dhegaysanaysa o dhan waa salaamay horta si la mid ah
marka haddaan barnaamijka u gudagalo horta waxaa waaye arrintaanayda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku eedeynaa horta ani waxaan dhihi lahaa waa arrin siyaasadde mhm
marka waxaan dhihi lahaa anigu uri horta nin abaal loo galay oo guday weligiis kama sheegin in abaalka lagu galay ani waxaan dhihi lahaa gudaan dhihi lahaa horta madaxweynaha uhuru kenyatta haye
maxaa yeelay ruutu abaalaad u galay waa ninka u ololeynaya waa ninka soo dhisay tobankaas sana waa ninkii waxaa waaye ay isla shaqaynayeen marka waxaan dhihi lahaa horta abaalka lagu galay abaal darraa ku gudin aan dhihi lahaa horta waa u sheegi lahaa madaxweynaha mhm aana liga gaarsiiyaan dhihi lahaa warkaas maxaa yeelay nin abaalka u galay haddaad abaal u gudi wayso haddana aad guri aad kusii dartaa wax aan ahayn oo waajibkiisa aan ahayn aad kusii darto waa qalad horta arrintaas ma garat waa garta
marka dhammaan adiga dhegeystayaal kullin waan salaamaya aad waa mahadsan tahay khiyaarta sharafta iyo qaayaha ee qadarinta naga mudan meel walba naga dhegeysanaysaa yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil ee barnaamijka daadihinaya dhegeysoor gabagabadii aan soo gaarnay bal iminkan dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan fursadda siinaya iyadoo markaasi qodob xasaasi ah qodob markaasi in badan aada looga markaasi looga hadalhayo dalka guud ahaan oo dhanka warbaahinada wargeysyada iyo sidoo kale dhanka baraha bulshada ee markaasi aada uga kacsan tahay dhegeystayaal waana mida markaas u dhexeysa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo weliba ku-xigeenkiisa taasoo aada markaasi madaxweynaha uu ku dhaliilay madaxweyne ku-xigeenkiisa in arrimo markaasi fuxuush ah ama amar- ama arrimo markaasi aan wanaagsanin inuu markaasi doonayo inuu ku dhaqaaqo waktigii markaasi xilka uu hayo doonaya in xilka markaasi uu- uu ka afmaroojiyo mise uu ka uu gacan uu ka gacan maroojiyo taasi ayuu madaxweynaha markaasi sharaxaad kooban ka siinayay qowmiyadiisa weliba kuwa bartamaha dalka ee siyaasiyiinta odaya- odayaasha iyo waxgaradka ee kasoo jeedo dhanka bartamaha dalka taasoo ayagana markaasi su-aal weydin ay ugu imaadeen madaxweynaha ku- madaxweynaha dalka uhuru kenyatta bal halka iyo cilaaqaadka iyo halka ka bilaabmeen iyo sababta markaasi kala fogaashuhu ay usii ballaaratay iyo sababtuu markaasi u taageeray madaxa xisbiga o d m raila odinga dhegeystayaal bal dhegeystayaasha ayaan qaadka telefoonada siinaya laakiin marka hore iyo ogolada dhegeysan inaan soo qabto shirkadda isgaarsiinta is- ee airtel war farxad le airtel ee ku keentay dhegeys adeega xuliga fooji airtel haddan waxay sii xoojisay adeega fooji oo markaas aad ka helayso samolada kala duwan ee dalka adeega fooji wuxuu ku siinayaa waa adeeg dhegeyste waa mid fudud oo si- oo si wanaagsan oo qofka markaas u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka facebooka instagramka telegramka maaha mid markaasi kaa goa mise kaa dhiba mise kaa istaagayo dad wax markaasi soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ahan mid markaas culays ah dhegeysta maanta waa ku biri qadka telefoonka casriga airtel togland kugu dhow airtel sono qabsan lafta airtel oo markaasi wax badan aad kala jahan qaadi karto kala socon karto in badan haddii farta markaasi aad u qaniinsaneed xabsino waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada airtel internetka airtel oo 4g wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaalo fara badan sida markaasi inaad ka daawato xirfad oo aad ka barato sidoo kalena caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan ama ku muraajicin karaan casharoodooda dhegeystana soo waca oo noo sheeg waxaa markaasi kaga faa'iideysan karta adeega airtel ee 4g waxaa fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysta noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu markaasi yahay adeega 4g ee qadka telefoonka ee airtel ama 4g haddii markaasi aad lafta soo qaadanayso iska hubi marka hore iska ilaali inaan markaasi leen kale aad soo qaadanin ama leenka 4g inuu yahay iska hubi dhegeysta qormaad si wanaagsan ood uga faa'iideysan kartaa waana waa markaad leedahay telefoonka casriga maantaba soo iibsa telefoonka smartphone oo hel qadka wanaagsan ee airtel ee 4g maantaba qadka UK ee markaasi wanaagsan ee soo qabso shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal aan kugu diro dhegeysan iminka digniin ayaa la diraya waxaa loo diraa dhanka dad- dhammaan macaamiisha sir- shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa hadda loo diraya dhegeysan waxaana markaasi diraysaa eh, maamulka isgaarsiinta dalka ee c a haddaba shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa waxay markaasi ku leedahay fadlan xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka ee c a ay dhammaan macaamiisha ka doonaysa inay markaasi macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof weliba nambarkiisa iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaasi awgeed waa dembi inaad markaasi aad xaqiijin ama sidoo kale dhibaato ay ku keento dhegeystayaal Ah, sidaa awgeed waa dembi inaad xaqiijinin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeys waa amar ka soo baxay dowladda waxaa laga doonaya inaad la- si habsami leh uga hogaansato si iyo mar- si aad ugu sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee safaricom muhiim ayaa markaas muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa ah in mararka qaar laga yaabo in qof uu dembi galo isagoo adeegsanaya macluumaadkaada waxaa laga doonaya inaad markaasi ka digtoonaato kuwa kugu yeero inaad diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocaas oo kale ah telefoon la wareejiyo telefoon la qaado telefoon meelo kale laga keenay ha iska qaadan ha iska iibsanin oo intaa leedahay waa qiimo jaban wax badan baan ka faa'iideysanaya adiga dembiga luquntaada hala gelin dhegeystayaal maanta waa fursaddaasi ha ha ka faa'iideysan intaa leedahay fursadda intaas leedaha fursad ayaan ka faa'iidaystay dhib iyo dhibaato luquntaada ha- iyo gacmahada ha ku raadsanin oo iska foge oo iska ilaali haddaba tag hadday aad u baahan tahay telefoon iyo dukaamada markaas rasmiga shirkadda ay leedahay safaricom ama sidoo kale waxaad tegi karta dukaamada caadiga lagu iibiyo telefoonada casriga ee telefoonada markaas ugu dambeeye ama telefoonada weliba adiga ku anfici karaan ayaad tegi kartaa markaas ay fursadda markaas kaga iibsan kartaa dadka wareejiya telefoonada waxaasoo dhan waa kaga gaf- waa kaga kaftoomi kartaa dhegeystayaal maanta fadlan xaqiiji diiwaangelinta telefoonkada oo maantaba gaar dukaanka safaricom ee kugu dhow si telefoonkaaga lagaga xirin ha isdaba iska ilaali macluumaadka qaldan iyo waxyaalaha markaas telefoonada lasoo xaday in aad adiga faraha dambi aan la gelin dhegeystayaal afar daqiiqa inoo soo hartay bal dhe- laba dhegeysta ama saddex dhegeystaan siina bal aragtidooda fikirkooda ku aadan ba qodobka dooda saaka markaas miiska noo saaray haddaba sumcadda iyo madaxweyne ku-xigeenka maxay u dhimaysaa hadalka markaas madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu jeediyo sidoo kale uu kaga dhaadhico qomiyadiisa dhanka bartamaha dalka kasoo jeeda taasoo keentay in markaasi si caraysan iyo dhibaato markaasi xogan uu kula kacay madaxweyne ku-xigeenka dalka intuu markaasi xilka dhegeystay wuxuuna u sheegay inuu soo baraarugay kadibna markaas u gacan hatiyey dhanka madaxa xisbiga odm raila odinga waa sida waxyaalaha markaasi ka hor imaan kara waxyaalaha markaasi xadidi karo waxyaalaha markaasi dhibaato culeys u keeni karo dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka William- william ruto inkastoo laakiin asaga aan arrimahaasi ama uu iska beenayay sidoo kale uu sheegay in markaas uu doonayo in siyaasadiisa uu ku kala jejebiyo ama sidoo kale uu ku burburiyo ama sidoo kale dhi- dhibaato ama eh, jareexad fara badan u keeno inkastoo taasi uu difaac xoogan uu ka gala asaga iyo weliba asxaabtiisa dhanka xulafada dhanka siyaasadda laha dhegeystayaal waxa uu sheegay cidda way garanaysaa dhibaatada markaasi doonayso inay ama doonayso in wadanka ay afgambiso amase xilka ka afgambiso madaxweyne uhuru kenyatta oo dabcan ula jeeda madaxa xisbiga o d m raila odinga arrimahaas ayaa iminkan miiska saaran arrimahaas ayaa iminkan karsan arrimahaas ayaa iminkan meel loo kala qaadan laayahay maxaa keenay madaxweyneha in xilligan markaas wax weliba uu furka u tuuro ama sidoo kale uu sheego in dhibaatada halkay ka taaganta ay ka jirto inay tahay dhanka madaxweyne ku-xigeenka maxaa keenay maxaa sidaa laiskugu dhaliilaya qodobka doodka ayaa dhegeystayaal arrintaasi noo ah eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal yuusuf bakad muscab ismaaciil ayaa barnaamijka daadihinaan goordhow ayaan soo afjari doonaa barnaamijka hadduu eebaha raali ka noqdo daqiiqadaha soo socdo insha allah balqadka telefoonka dhegeysta ugu hore iyo barnaamijka aragtidiisa fikirkiisa soo dhowo walaan ku salaamayaa barqa wanaagsan وعليكم السلام يوسف حوالي السلام waa kaa qaada ugaas magacaaga
أحمد نيروبي haye axmedow
أني هدان قبقلا aada iyo aad
نيو horta madaxweynuhu waa hadlay ma garat aada iyo aad
dadka dhahayaana la yaabanayay madaxweynuhu wuxuu sheegaya been waaye iyo kan waaye haye hadda sababtoo tahay madaxweynuhu asagii baa hawshiina le asagii baana ka hadlaayay ayagiina waxay ku leeyihin wuxuu sheegaya been waaye aha ayaa ku beenaynaya isagii baa hawshii wata oo macnaa isagii baa madaxweyne wadanka isagii baa wixii qabsaday iyo wixii la kulmay ka hadlaayeen aha taas waa qodob aad oo dadkaana iska dhaafeen hadalladan maad aragtay Aha.
taageerada waa waxaa la taageeraa laakiin maad aragtay waxyaalaha qaar aada iyo aad
taas waa qodob tan kale ee macnaha marka wuxuu sheegay madaxweynuhu waa yacni dee waa sidaa uu sheego waa waa madaxii wadanka u sarreeyey aha
arrintaana arrin qarsoonba ma ahayno waana twenty nineteenkii markii ay arrinta soo baxaysay xataa nimankan mucaaradka ahaa nimanka hadda maad aragtay madaxweyne ku-xigeenka la socda oo watan gulaa ka hadlaayoo lahaa eh, kiiskan ay keeneen impeachmentiga waa dhulkan ku dhigaynaa mhm niman oo eh, monte kenya xildhibaano ka ah la waday arrinta oo intunga ka mid yahay waa la ogaa mhm
marka impeachmentigu wax qarsoon ma ahayn mhm taasi waa qodob Eh, tan labaad maxay u dhimaysaa madaxweyne ku-xigeenka maxay u dhimaysaa haddee madaxweyne waktigu ku habboonaa buu la sugayo kolley waa waana hadlay ma gad aada iyo aad
marka haddee waxa u dhinta waa sugi doonaa iyo iyo iyo wixii maad aragta ka imaana mhm oo waa fi- fiirin doonaa laakiin waxa weeyaan madaxweynuhu wixii maad aragtay dee isaga saaxiibkiis dhex maray iyo wixii maad aragtay waa soo bandhigay kolley waa usoo bandhigay kenyaanka aada iyo aad
marka waxay u dhimi doonto madaxweyne ku-xigeenkana waa sugaynaa oo xaggan dadka dhahaya gobolka dhex ee, ko- ee, gobolka dhexa ee macnaha mhm waa sugaynaa waa la tahay aada waad umaqsan tahay saaxiib marka waa sidaas ku gowi shukran aada umahadsan yahay hal dhegeystayaa qadka telefoonka sinan muscab kadibna barnaamijkan soo afmeerayna hadduu ay bahraale ka noqdo bandhankaada iyo dhegeystayaasha qadka telefoonada ku jira dhegeystaha
Hello. Hello.
sadhow saaxiib
saaxiib waa dhawaay waa xaaji axad magaalada raadaraxa hayo waan kusoo dhaweynayaa barnaamijka u gudagal dhegeysta ugu dambeeya tahay fikirkaadana la wadaag
fikirkay jirnay waa maqlahay ah haddaan kusoo haddaan kusoo biiri arrinta madaxweynaha iyo iyo madaxweyne ku-xigeenka ah oo aad jid- u jitamaysa inay doorashada madaxweynaha ku-xigeenka ay waxbuu dhimayna arkayaa oo kalsooni iyo maarta dad iyo belbelashan aad heli doonaan arkayaa haye waa sababoo afrikaanka baryaha waxaa dhacday ninkaa maga xilka ka daga Eh, in xilka aad aad sida ugu dagay aad maarta aad ugu faxashay maarta dhici maysa sax
sabood aad raadinaa meel kale in lagu cariiraas raba waa garta hadda raila iyo iyo madaxweyne uhuru wixii wadanka soo- ay soo mareen waa ogni haye
twenty thirteenka waa ognahay twenty seventeenka waa ognahay wixii soo mareen waa ogni Sax.
wasanka waa ognahay haddana waxaad leedahay madaxweynaha waxaad leedahay ndugyaango ndugyaango aad leedahay ha
twenty thirteenka twenty seventeenka inta dhibka aad jiray soo waalkiis meen my brother uu dhahaa
my brother aad leedahay soo waalkiis my brother meen haye man mandad my brother noqdashada my brother meen mea haye ninka siya- ninka siyaasi gor baa garana ninka siyaasi eh.
aha waxay riwaayadda la wado laisku- laba laba xisbi laisku dari ninka siyaasa waan garana laakiin hadda dadka reer waqooyi bari ha
dad badan hadda aa ku- aa ku dhacsani marka eh, walalo waxaan leeyahay ninka siyaasa waa arkay anaga waa arkaynaa inay ruto siyaasadiinta aad ay u- ay ay- ay maarata u tahay aan arkayna anaga waa gartay aad baa mahadsan tahay saaxiib waa ka baxsa halkay haga saaxiibka waa mahadsan yahay eh, dhegeystaha ugu dambe ayuu ah barnaamijka fursadaan u siino dabcan wuu ku mahadsan yahay dhegeystayaasha si guud waa naga mahadcelinaya kuwa barnaamijka qayb kasoo noqday dhanka wicitaanka tooska fikradahoodan la soo wadaagay barnaamijka hogaanka xaalada dalka toddobadii iyo qadar barkii subaxnimo ayuu noo soo bilowday star f m codka gobolka waqooyi beri aa nagala socoteen yuusuf bakad iyo weliba muscad ismaaciil ee si wada jir idinkugu daadiinaya barnaamijka arrimaha u dhexeeya madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba william ruto ayaanu ka hadlaynaa dhegeystayaal madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba william ruto ee ku saabsan ee dhankaasi iyo afgembiga iyo xilka qaadista la sheegay beritaan dib u kulmi doona hadduu hebay idhaahdo barnaamijka hogaanka ee arrimaha gargaarka qaxootiga biniadnimada waxaa inugu soo food leh barnaamijka madasha dhegeystayaal ganacsiga iyo faadumaha taasi ka hor nabadgelyo